بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى waxaa darsigeenna caawa uu ka bilaabmayaa aayadda labiyo siddeetanaad waxaanu ku joogaa aayadda boqol iyo siddeed ee suuratu lmaa-ida allah waxau uhi subxaanah latajidanna ashadda annaasi cadaawata liladiina aamanuu lyahuuda waladiina ashrakuu ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون هذه الآيات إلهي تبارك وتعالى وحكت المامي أن اليهود والمشركين أشد الناس عداوة للمؤمنين وأن من النصارى مؤمنون صادقون وكثير منهم فاسقون إلهي تبارك وتعالى وحكت المام آيات كان إن دتك كو عداود أدك حق مؤمنين ته إن عيب شها iyo cadaawadda ugu daran kuwa mu'miniinta u hayaa inay yihiin nimanka yahuudeed iyo kuwa mushrikiinta ah nimanka nasaaraduna inay yihiin kuwa ugu dhow xagga jacaylka mu'miniinta iyo qaadashada iimaanka iyo islaamnimada iyadoo in badan oo kuwaa ka mid ihina ay yihiin kufaar laakiin kuwa ugu soo dhow xagga islaam qaadashada iyo jacaylka mu'miniinta inay nasaaradu yihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku ammaanay kuwa nasaarada ee soo islaamay inay yihiin kuwo marka ay xaqa iyo wanaagga lagu dul akhriyo iyo qur-aankii ay dhegaystaan waxaa lagu tilmaamay kuwa qalbi jilicsan oo qur-aanka iyo waxyigu u saameynayo waidaa samicuu maa unzila ila arasuuli taraa acyunahum tafiidu min addamci mima carafuu min alxaq yaquluuna rabbanaa aamanaa faktubnaa maca ashaahidiin arrintaasi waana arrin mujaraba oo marka yahuud iyo nasaaro la eego waxa yahuud ka soo islaamaa waa fara ku tiris iyo wax kooban horena sidaasay u ahaayeen iminka waktigeennan aynu nool lahayna waxaa soo islaamayaa waxay u badan yihiin kuwa nasaarada ah laakiin yahuud wax ka soo islaamaa waa naadir iyo fara ku tiris marka marka horeba xagga yacni qallafsanaanta iyo qalbi adayga iyo cadaawadda yahuudda ayaa ku fog oo nasaarada ka durugsan waaqicoodana way ka muuqataa waxaa kaloo ilaahay subxaanahu wa tacaala ku tilmaamay aayaadkan ma axalahu allahu huwa alطayib aladi yanbagi alaklu minhu walaa yajuusu taxriimuh wixii alla u xalaaleeyey ee xalaasha ihi isaga ayaa ah wax wanaagsan oo ku habboon in la cuno oo aan la xarimin ya ayuha aladiina aamanuu la tuxarimuu طayibaati ma axala allahu lakum wala tactaduu ina allaha la yuxibu اlmuctadiin siyuuti waxa uu odhanayaa markii dadka qaarkood ay ku hamiyeen waa dadkii muslimiinta ahaaye inay soom iyo qiyaam iyo cibaado u go-aan dumarka iyo waxa weeyaan raaxada adduunyo iyo udgoonka iyo waxyaabaha la midka ana inay ka fogaadaan ay goosteen ayaa aayaddani ay soo degtay waxaana lagu tilmaamayaa waxyaabaha mubaaxaadkee rabbi inoo baneeyey wax la cuno iyo wax la cabo iyo dumar la guursado iyo hurdo la seexdo wixii inoo bannaan inaanay ahayn dadku inay naftooda ka xarimaan oo ruuxu naftiisa inuu ciqaabo oo uu ku cadibuu ku dhibaateeyo waxaan lagu addoonsan oon cibaado ahayn cibaado noqon maayo saxiixeynka waxaa ku sugan xadiidu anas inuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu arkay rajulan yuhaadaa bayna bnayh wuxuu arkay nin la garbogalaynayo oo labadii inan ee uu dhalay dhexdooda sidaa loo sido fasa'ala canhu dabeed waa weydiiyey faqaala faqaaluu nadara an yamshi markaasay yidhahdeen wuxuu ku nadray inuu socdo mana socon karo wataa la garbogalaynayo la sido nebigu waxa uu ku yidhi ina allaha laganiyun can tacdiibi hada nafsahu wa amarahu an yarkab wuxuu yidhi ilaahay waa ka qani oo waa ka kaaftoomay waana ka deeqtoomo uma baahnaa kani cadaabidda uu naftiisa cadaabaye uu cuqubaynaya ama uu dhibaataynayo eh ha iska fuulo gaadiidko wuxuu amray inuu gaadiid fuulo marka macnaha qofku inuu naftiisa ku cadibo waxaan ilaahay ku dhibin cibaado u noqon maayo oo tusaale ahaan adoo dee gaadiidkii helaya inaad tidhaahdo may naftaan dhibaya o aan lugaynayaa cadibidda aada naftaada cadibayso ilaahay uma baahna cibaado iyo daaco rabbi loogu dhowaadana noqon maayo sidoo kale bukhaari waxaa ku sugan xadiidu bnu cabbaas baynama anabiyu sala allahu calayhi wasalama yakhtubu faida huwa birajulin qaa'imin fi shamsi fasa'ala canhu isagoo nebigu khudbaynaya ayuu arkay nin bacadka ama cadeedda taagan markaasuu weydiiyu yihi waa maxay qaluu hada abu israa'iil nadara an yaquuma walaa yaqcud walaa yastadila walaa yatakalam wayasuuma qaala muruuhu falyatakalam walyastadila walyaqcud walyutima sawmah waxaa lagu yidhi kaasi waa abu israa'iil o wuxuu nadar ku galay inuu taagnaaduunu fadhiisan inuu bacadka ku sugnaaduunu hadhsan inuu aamusnaado aanu hadlin inuu soomo oo aanu afurin nebigu markaa waxa uu ku yidhi war amra oo waxaad ku tidhaahdaan iska hadal oo iska fadhiiso oo iska hadhso soonkaagana dhammaystir halkaa waxaynu ka fahmaynaa wixii cibaado lagu addoonsaday ahaa wuu u daayo uma diidin oo wuxuu yidhi soomkaagii iska dhammaystiro soonka furma oo dhan laakiin wuxuu yidhi bacadkan aad taagan tahay iyo hadalka aad diiday iyo taagnidan aad tidhi fadhiisanba maayo waxaasoo dhan ilaahay waxba ku fali maaye orodoo iska ha iska hadhso oo iska fadhiiso hadh fadhiiso oo waxa weeyaan naftaada waxba ha cadibin marka calaa kullin mubaaxaadka alla inoo xalaaleeyey in layska xarimo nafta la dhibo wax bannaan ma aha saxaabada rasuulkana ridwaan ullaahi calayhim markii guryaha nebiga ay yimaadeen iyagoo acmaashiisa waraysanaya dabadeed intay yarayseen oo ay yidhaahdeen inaku halkaynu nebi maxamed kaga dhacaynaa dembigiisii horiyo kiisii dambeba waaba la dhaafee barhkood ay yidhaahdeen waxa weeyaan habeen oo dhan waan taagnaan oo seexan maayo qaarkood ay yidhaahdeen waanu soomi oo afuriba mayno qaar ay yidhaahdeen dumarba u dhowaan mayno nebiga arrinkaasi markuu gaadhay wuxuu yidhi antum aladiina qultum kada wa kada ma idinkaa sidaa yidhi markay haa yidhaahdeen wuxuu ku yidhi wallaahi inii la aclamukum billaahi wa atqaakum lah wallaahi anaa ilaahay idinku aqoon badan xaqa uu inaga mudan yahay idinkuna cabsiiyo cibaado badan haddana waan soomaa waanan afuraa waan seexdaa habeenkii waanan soo toosaayo dee qiyaamkii iyo salaatuleilka waan tukadaa haweenkana waan guursadaa faman ragiba can sunnatii falaysa minii ruuxa markaa sunnadayda naca dayruu iga yaho aniga iga mid ma aha marka khulaasadu waxay tahay laa tuxarimuu ayibaati maa axala allahu lakum wax alla kuu xalaaleeye ha iska xarimin wax mubaax kuu ah inaad xarimtaa ma banaana waxaa kaloo ku sugan aayaadka xukmu lyamiin wa kafaaratu lxinsi fiih dhaarta xukumkeeda iyo haddii dhaartii lagu dambaabo la jabiyo ama la oofin waayo kafaarada ka dhalanaysa oo allah waxau ihi laa yu'aakhidukum allahu billagwi fii aymaanikum walakin yu'aakhidukum bima caqadtum alaymaan allah waxau ihi ilaahay idinku qaban maayo lagwiga dhaartiina dhexdeeda ku dhaca lagwiguna waa waxaan loo qasdin ee afkaaga iyo carabkaaga isaga soo dhaca qasad la-aan iyo niyo la-aan oo caaisha radi allahu canha asarkeeda waxay ku tilmaantay aayaddan tafsiirkeeda markii ay tilmaamaysay laqwulyamiinku waxa weeyaan bay tidhi waa qowlu rajuli lah wallahi wa bala wallah waa odhaahda qofku uu yidhaahdo may wallaahi sidaa ma aha ha wallaahi waa caynka ah waa sida hadalkeenna ku badan marka qofku iska sheekaynayo isagoon qasad iyo niyada aan guntin inay afkiisii kusoo dhacdo ha wallaahi maya wallaahi isagoon u qasdin waa laqwulyamiin marka laqwigaas yacni dhaartaa kaa dhacaysa adigoo niyoon oon guntin ama qalbiga aan ka niyoon wax kafaara guda ma leh laguna qaban maayo laakiin waxaa laguu qabanayaa oo haddaad oofin weydo kafaara ka waajibaysaa dee dhaarta la guntay dhaarta la guntayna waa ta qalbigu u qasday ee la niyooday ee qofku u yacni u niyooday inuu waxaa ku dhaarto fulinta uu fulinaayo wallaahi sidaasaan samayn oo kale taa haddii la baajiyo oo aada fulin weydo waxaad dhaarta ku martay dee fakafaaratu icaamu casharati masaakiina min awsadi maa tucimuuna ahliikum aw kiswatum aw taxriiru raqaba waxa kafaara gudka dhaartaa aan la xaqiijin kafaara gudkeedu uu noqonayaa toban miskiin oo la quudiyo oo ruuxu waxa uu reerkiisa siiyo cuntada uu siiyo teeda dhexdhexaadka ah waxau odhanaya jalaalaynku laa aclaahu walaa adnaah ka u sarreeyana ma aha ka u hooseeyana ma aha cuntada iska dhexdhexaadkaee ninku uu reerkiisa siiyo ayaa toban miskiin hal mar uu dharginayaa oo uu siinayaa ama aradbeelkooda hubuu siinayaa iyo dhar ay ku aradbeelaan oo mid walba isku joog ama wuxuu dee cawradiisa ku asturo oo salaad uu ku tukan karo ama waxa weeyaan qoor buu xoraynayaa qoortaana jalaaleynku waxa uu odhanayaa qoortan mutlaqa ah halkan waxaa lagu qeydayaa qeydkii kafaarada qatliga iyo dihaarka fa taxriiru raqabati mu'mina kafaaratu lqatli bay nagu soo martay markaa qoorta halkaa sida mu'minad loogu qeyday baa tanna lagu qeydayaa buu odhanaya jalaaludiin asuyuudi saddexdaa markaa ruuxu waa mukhayar oo waa yacni ikhtiyaar buu u leeyahay inuu toban miskiin quudiyo inuu arad tiro oo arad beelkooda u siiyo iyo inuu qoor xoreeyo faman lam yajid saddexdaa mid hadduu karaya kasoo gudbi maayo laakiin saddexdaaba hadduu waayo tallaabada labaad waa fa siyaamu halaathati ayaam saddex maalmood soonkood inay wada socdaanna daruuri ma aha intii doontaa ha u dhaxayso waa uun saddex maalmood inuu soomo waxaa kaloo ku sugan aayaadka annahyu can alkhamri walmaysiri waalansaabi waalaslaam waxaa laynoo diiday khamradii iyo khamaarkii iyo asnaamtii iyo qoryihii laga faashan jiray ayaa la manciyey oo lagu tilmaamay inay yihiin qurun iyo shaqo shaydaan fajtanibuuhu lacalakum tuflixuun ka dheeraada baa la yidhi si aa u liibaantaan waxaa la sii caddeeyey shaydaanku inuu colaad iyo nacaybsho dhexdooda ku dhigayo sababta khamrada iyo khamaarka wainamaa yuriidu shayطaanu an yuqica baynakum alcadaawata walbagda'a fi lkhamri walmaysir fiidaasi waa sababiyay culimmadu yidhaahdeen oo waa sida ba'da oo kale oo fi lkhamri walmaysiri ay bisababi alkhamri walmaysir khamriga aada cabbaysaan iyo khamaarka aada samaynaysaan ee isticmaalaysaan sababkiisa ayaa shaydaan isku kiin nacsiinayaa oo isugu kiin dirayaa ee iska ilaaliya oo ha u dhowaanina si aa u liibaantaan fa hal antum muntahuun waxaa lagu gebagabeeyey ma ka hadhaysaan khamrada sidaynu hore usoo tilmaannay khamradu waxay soo martay maraaxil afar ah marxaladii ugu dambeysay ee si dhammaystiran loo go-aamiye xaaraannimadeedu waa marxaladan waa aayaddan fahal antum muntahuun oo aayaddii ugu horreysay waxay ahayd yacni aayaddii makiga ahayd ee fi suurati annaxli wa min hamaraati annakhiili waalacnaabi tattakhiduuna minhu sakaran wa risqan xasana marka aayaddaa waxaa lagu ishaaray iyadoon xaaraannimada la caddayn ayaa haddana waxaa la ishaaray dee in waxyaabaha cinabka iyo timirta laga samaysanayo wax lagu sikhraamo iyo risiq wanaagsanba ay leeyihiin waxaa laga qaadanayaa dee khamradu markaa inaanay ahayn risqan xasanan ayaa halkaa laga fahmayaa welise lama xarimin markii aayadda cumar lagu dul akriyey wuxuu yidhi allahuma bayin lana fi lkhamri bayaanan shaafiyan fainaha tudhibu lmaala waalcaql ilaahu arrinka khamrada bayaan aanu kaga bogsano shaa yacni aanu kaga hadhno allah yow noo caddee waayo xoolaha iyo caqligaba waa baabi'inaysaa kadib mar kadib waxaa soo degtay aayaddii marxaladdii labaad ee suuratu lbaqara yas'aluunaka can alkhamri waalmaysiri qul fiihimaa ismun kabiiru wamanaaficu linnaas wa ismuhumaa akbaru min nafcihimaa taasina waxay ahayd marxalatu tacriidoo sarbeeb waxaa la isbarbar dhigay dhibka iyo dheefta oo waxaa la yidhi khamradii iyo khamaarkii waxoogaa dheefigiina waa ku jirtaa laakiin dhibaatadoodi iyo dembiga ku jiraa ka weyn dheefta iyo wanaagga dadku ay ka dhex raadinayaan cumar markii lagu dul akriyay haddana sidii oo kale ayuu yihi allahuma bayin lana fi lkhamri bayaanan shaafiya ilaahay ow bayaan aanu kaga bogsanno oo caddaan oo saafiya allah ow noo caddee waayo weli lama go-aamin taxriimkii kadib waxaa soo degtay aayaddii saddexaad oo marxaladii saddexaad tilmaamaysa oo ya ayuha aladiina aamanuu laa taqrabu salaata waantum sukaara xataa taclamuu ma taquuluun waxaa markaana la xarimay waktiga salaada uun inta kale xalaal bay u ahay oo waxaa la yidhi markaad tukanaysaanun khamrada iska ilaaliya cumar markii lagu akriyey haddana waxau yihi ducadii buu ku celiyo allahuma bayin lana fi lkhamri bayaanan shaafiyan fainaha tudhibu lmaala waalcaqla kadib waxaa soo degtay aayaddii gebagabada iyo gunaanadkee kama dambaysta lagu xarimay ee suuratu lmaa-ida waana aayaddan caawa casharkeenna ku jirta fahal antum muntahuun markii aayaddaa lagu akriyay cumar ayaa isaga iyo saxaabadii kaleba waxay yidhahdeen intahayna yaa rabbana allah ilahe rabbigayow ka hadhnay khamradii waa ka hadhnay markaasaa nin walba gurigiisa wixii yaallay bannaanka intuu ula soo baxay uu dariiqa ku daadiyey ilaa dariiqyadii madiina sida daadka ay dareerto ay qulqushay fahal antum muntahuun istifhaamtaasi waa bimacna nafyi o waa bimacna alamri baan ujeedaa o bimacnaa ka hadha weeye war ma ka hadhaysaan ey intahuu ka hadha baa laleeyahy oo ka reebtooma kadib ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku tilmaamay aayaadkan xukmu sayid fii xaalati alixraam in wax la ugaadhsado yacni xukumka ay leedahay xaaladda la xidhan yahay xajka ama cumrada ama xuduudda xaramka lagu jiro waayo culimmadu waxay idhahdeen wa antum xurum ay muxrimiina bilxaji aw ilcumra aw fii xuduudi alxaram idinkoo cumro ama xaj xidhan oo muxrimiina marka haddaad kol muxrimiin tihiin xaramka iyo xilliga meesha addoonto joogo dee waa muxaram saydulberi ugaadhi beriga inaad ugaadhsato ama idinkoo xuduudda xaramka ku jira xuduudda xaramka marka lagu jirana yacni waxa weeyaan ama hala yacni ixraam qofku ama xaj ama cumra ha u xidhnaado ama xalaal ha noqdee xuduudulxaram inta uu ku jirana waa ka mamnuuc ugaadhaasi marka ilaahay wuxuu tilmaamay in dadka lagu imtixaamayo dee ugaadha u dhow iyagoo muxrimiina oo la eegayo bal sida ay ka yeelaan waa ibtilaa yaa ayuha aladiina aamanuu layabluwannakum allahu bishayin min asaydi tanaaluhu aydiikum warimaaxukum liyaclama allahu man yakhaafuhu bilgayb faman ictadaa bacda dalik falahu cadaabun aliim waxay shabah ku leedahay nimankii yahuudeed markii loo diiday maalinta sabti inay ugaadhsadaan ee kalluunkiina maalintaa sabtidana uu badda iyo biyaha dusheeda uu isagoo sabaynaya kusoo ururo oo meel walba uu kasoo buuxsamo maalmaha kalena uu ka fogaado ay gaadhi waayaan imtixaan bay ahayd lagu eegayo bal waxay yeelaan ilan maalintii loo diiday ayuu meel walba kasoo buuxsana kasoo buuxsamaya oo biyaha iyo baddii dul sabaynaya dee waa kuwii khiyaamada iyo xiiladda sameeyey intay sabtidii waxa weeyaan godad waaweyn qoteen oo ay ku dabeen oo ay ku rideen axaddiina inay kala baxaan laakiin xaaraantu in loo xeeladaysto kuma xalaalowdo tanna sidii bay shabah ku leedahay ama u eg tahay oo waxaa lagu imtixaamay iyagoo muxrimiina saxaabada oo xajkii iyo cumradii u xidhan tahay ayaa waxaa lagu imtixaamay dee ugaadhii oo agtooda marmaraysa oo jalaaleenku waxau odhanayaa yowmu caamu alxudaybiya iyagoo halkaa degan oo ixraamkii u xidhan yahay ayaa ugaadhii iyo waxyaabihii la ugaadhsanayey meeshay deganaayeen iyo alaabtoodiibay aayar ag marmarayeen oo dhinac walba ay ka marayeen waa lagu imtixaamayay bal inay ku dhiiradaan iyo inay ka dheeraadaan marka waa shay gacantiinu ay gaadhayso waa ugaadhateeda yaryar ee dee aan kaa duulayn ama aan ordiba karayna gacanta lagu qabsanayo warmihiinuna waa gaadhayaanoo tooda waaweyn ee ordaysana warankaad ku gaadhaysaan marka waxa aad gaadhi karaysaan ama gacantiinu ha gaadho ama warankiinu ha gaadho ee waxaa laydinku imtixaamay bal sidaa ka yeeshaan si loo kala muujiyo ruuxa alle ka baqaya ee bilgeyb kaga baqaya ama isagoo makhluuqaadka cidina aanay arkayn oo keligii gooni ah ama isagoo ilaahay tabaaraka wa tacaala uu qeyb kaga sugan yaho dee ilaahay aanu arkayn ilaa addoonka ilaahay hortiisa kama muuqdoo addoonku arki maayo alluunba arkaya marka labada tii lagu macneeyaba axadka alle ka baqanaya bilgeyb si loo ogaado arrinkaasi u muuqdo oo waaqica uga muuqdo ayaa sidaa waxa weeyaan loo yeelo loo imtixaamay dadka waxaa arrinkaa soo gelaya shay kastoo xaaraan ah oo laguu diiday kuuna sahlan inaad gaadhoon kaa fogeyn ilan xaaraanta aanad gaadhiba karayn dee imtixaankeedu waa kaa fogyaho maba gaadhidba waxa weeyaan haddaad samayn lahayd si aad ka yeeli lahaydba ma gaadhi kartid laakiin shayga iyadoo lagaa xarimay agtaada yaalla ee kugu dhow ayaad ku imtixaamantahay bal sidaad samayso marka dee maanta waxyaabaha cajiibkaa moobilada aynu gacanta ku wada haysanno ee ruuxu isagoo gurigiisa jooga isagoo xafiiskiisa jooga isagoo cidla ah isagoo gaadhigiisa ku jira xaaraan iyo xalaalba dee waa ka buuxaan oo waxa weeyaan dee sidaadaad u furto ayaa xagga xun iyo xagga wanaagsan dhinaca doonta aad ula dhaqaaqi kartaa marka wuxuu mithaal u yahay wax gacantaadu gaadhayso ood ku imtixaaman tahay bal sidaad ka yeelayso ma xagga xun baad ula kici oo xumaan iyo xaaraan baad ka daawan mise xagga wanaagsan oo khayr iyo wanaag ayaad u adeegsan waad ku imtixaamanta yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqtuluu sayda waantum xurum waman qatalahu minkum mutacamida fajazaaء milu ma qatla min annacmi yaxkumu bihi dawaa cadli minkum hadya baaliga alkacba halkan ilaahay waxa uu ku tilmaamay in dadka muxrimiinta ee cumradii ama xajku u xidhan yahay ama se xuduuddii xaramkaba ku jira ugaadhii beriga inay ugaadhsadaan in loo diiday oo laga xarimay markii xukumka xaaraannimada inay ugaadhsadaan in laga xarimay la tilmaamay allah waxa uu raaciyey qofka haddaba xadgudba ee ugaadhii laga xarimay si badrheedha u dila waxa uu kaga kafaaro gudanayo allah markaa waxa uu yihi fajazaau milu ma qatala min annacami waman qatalahu minkum mutacamidan fajazaau milu ma qatala min annacami yaxkumu bihi dawaa cadli ruuxa si badrheedha u dila ugaadhii loo diiday isagoo xaramkii ku jira amase muxrimba ah waxaa ku waajibaya ugaadhuu dilay inuu iskaga gudo oo kaga kafaaro guto waxa ugaadhaa uga dhigma xagga nicmooleyda geel iyo lo-da iyo adhigii macnuhuna waxa weeye waxaa la eegayaa wixii ugaadhsadee uu waxa weeyaan dilay marka waxaa la qiimeynayaa shaygaasi xagga nicmooleyda ama xoolaha adhig iyo lo-da iyo geela marka la eego xagga abuurka iyo shabaha shaygay isugu egyihiin ay isugu dhowaansho badan yihiin kaasaa markaa waajib ay ku tahay inuu gowraco oo masaakiinta xaramka uu qaybiyo oo tusaalehaan culimmadu waxay yidhaahdaan gorayo hadduu ugaadhsado uu dilay shabaha waxay ku leedahay geela waxaa ku waajibaya neef geela intuu kaxeeyo xaramka uu ku gowraco masaakiinta xaramka inuu qaybiyo dameer farowga iyo biciidka iyo waxyaabaha la midkaa hadduu ugaadhsado lo-dii bay shabah ku leeyihiin xagga abuurka neef lo-a intuu kaxeeyo uu xaramka ku gowraco masaakiinta xaramka waa inuu qaybiyo taasaa kafaaro ah sakaaradii ama bakaylihii ama deeradii iyo waxyaabaha la midka ah waxay shabah ku leeyihiin adhigii neef adhiya waa int intuu kaxeeyo waa inuu xaramka ku qalo masaakiintiisana u qaybiyo wixii aan lahayn shabah waxaan shabah lahayn sida shimbirihii oo kale waxaa la yidhi waa la qiimeynayaa markaa qiimeyntaa la qiimeeyo inta raashin ama tacaam la siiyo ayaa masaakiinta loo qaybinayaa iyadoo miskiin walba nisfu saac la siinayo markaa fajazaau milu ma qatala min annacami yaxkumu bihi dawaa cadlin minkum hadyan baaliga alkacba waxaa la yidhi arrinkaa waxaa xukumaya laba laba nin oo cadaalad u saaxiib ahoo dee waxa weeyaan xoolaha iyo ugaadhaba yaqaan oo macnaha ugaadhii la dilay waxa u dhigma ee xagga xoolaha ay isku dhow yihiin ayay garanayaan taasay markaa xukumayaan dawaa cadlin kaasi markaa waa kafaaro gud uu kaga yacni kafaaro gudanayo dembigii uu galay ee ugaadhii ugaadhsaday ah in waxa ugu dhowee xagga xoolaha ay iska shabahaan geel iyo lo- iyo adhiba intuu gowraco inuu masaakiinta xaramka u qaybiyo haddii aanu sidaa samayn waxa kale uu kaga kafaaro gudan karaa mukhayar buu u yahay taa iyo tan tii uu samaynaya eh oo awdu waa takhyiir aw kafaaratun طacaamu masaakiina ama wuxuu kaga kafaaro gudanayaa inuu waxa weeyaan dee masaakiin quudiyo oo inta la qiimeeyo wixii uu dilay waxa uu u dhigmo qiimo ahaan oo raashin iyo طacaam lasoo siiyo ayaa masaakiintii xaramka loo qaybinayaa oo raashin ahaan iyo cunto ahaan lagu siinayaa likulli miskiinin nisfu saacin min طacaam iyadoo laba mud ama saac berhkii miskiinkiiba la siinayo aw cadlu dalika siyaaman amaba waxa weeyaan cuntadaa wax u dhigma oo soon ah ayuu sameynayaa markaa soonka u dhigmana culimadu waxay yidhaahdeen saama badala kulli nisfi saacin yowman marka raashinkii yacni wixii markii lasoo qiimeeyey ee raashin la siiyey raashinkii dee saac saac ama mudmud baa loo qaybinayaa marka labadii mudba ama nisfu saaciiba hal maalin buu ka soomayaa halkeedii maadaama miskiinkii walba nisfu saac la siinayey nisfu saac halkii uu ka bixin lahaaba maalin buu ka soomayaa marka aw cadlu dalika marka haddii wixii u dhigmaya aan la helin ama aanu gowricin oo aanu masaakiintii u qaybin dee wuxuu ku kafaaro gudanayaa uun masaakiin quudintood ama quudintaa iyo cuntadaa masaakiinta uu siin lahaa wax u dhigmo oo soon ah oo nisfu saac kasta uu maalin ka soomayo intii ay gaadho liyaduuqa wabaala amrihi cafa allahu cama salafa waman caada fayantaqimu allahu minhu wallahu casiizun du intiqaam waxaa kaloo aayaadkan ku sugan ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa uu diiday dadka annahyu can kasrati اlas'ila cala alambiyaa wahakada alculamaa waxaa la diiday in su-aalaha aan macnaha iyo faa'iidadu aanay ka hooseyn ee tacanudka iyo canaadka iyo dhibaatooyinka dadka xataa wax dhibaya ay ka dhalan karaan inaanay weydiin nabiga sala allahu calayhi wasalam waxaa la mid a dee culimada iyo ahlulcilmiga su-aalo cariigsi iyo canaada inaan loola iman waa manhi oo su-aashu waa inay noqoto su-aal dee cilmi lagu doonayo ee su-aal dhibaato ama cariigsi ama canaad ama ku imtixaan waa inaanay noqon ilahay waxau yihi markaa yaa ayuha aladiina aamanuu laa tas'aluu can ashyaa in tubda lakum tasu'kum wain tas'aluu canha xiina yunazalu lqur'aanu tubda lakum cafa allahu canha waxaa la yidhi muuminiintiiyay ha weydiinina nebiga ashyaa haddii laydiin muujiyo o laydiin caddeeyo idin xumaynasa oo dhibaato ah ka mudanaysaan oo aydaan karayn yacni waxyaabaha qaarkood oo haddii laydinku soo rogo aydaan kariba karayn dee idinku ha isku doondooninoo ha raadsanina haddii aada weydiisaan nebiga ashyaada qur-aanku marka uu soo degayo waa laydiin muujin cafa allaahu canha su-aalaha aada weydiinayseen waa laydinka dhaafe dib ha ugu noqonina macnaha su-aalaha aan munaasabka ahayn ee laydiin diiday ee aada nebiga weydiinayseen wixii hore laydinka dhaafiyo dib ha ugu laabanina oo waxaa la yidhi su-aalaha dee maalayacniga ee qaarkood ay ula imanayeen waxaa ka mid ahaa nin neefkiisi xoolaha ee lumayntu u yimaado odhanaya hashaydii luntay halkay joogtaa maaha su-aal cilmi ama nin intuu u yimaado odhanaya man abi sidoo kale muslimka waxaa ku sugan xadiidka abu hureyra uu warinayo in rasuulku sala allahu calayhi wasalam maalin maalmaha ka mida intuu saxaabada u khudbeeyey ayuu ku yidhi yaa ayuha annaas qad furida calaykum lxaju qad furida calaykum alxaju faxujuu xajkii waa laydinku faral yeelee xaja faqaala rajulun akulla caamin yaa rasuula allah nin baa intuu saro kacay yidhi rasuulkii allow ma sanad walba miyaana lagu faral yeelay xajka nebigu waa ka aamusay xataa qaalahaa alaaan ilaa ninkii saddex jeer uu ku celiyey faqaala low qultu nacam lawajabad walama staطactum wuxuu yihi war haddaan idin odhan lahaa haa waajib bay idinku noqon lahayd mana manaydaan karteen nebigu waxau yihi daruunii maa taraktukum fainamaa halaka man kaana qablakum bikahrati su'aalihim waاkhtilaafihim calaa anbiyaa'ihim war ii daaya waxaan idinkaga tegay oo kuwii kaada oo suaal badnaan su-aal badnaanta iska daaya waayo kuwii idinka horreeyey waxay ku halaagsameen su-aal badnaan iyo khilaafkay ambiyadooda khilaafayeen faida amartukum biamrin faatuu minhu ma staطactum waidaa nahaytukum can shayin fadacuuh shay haddaan idin faro yeela wixii aad kartaanna ka sameeya haddaan shay idiin diidana isaga taga markaa su-aal badnaantaas sidaasaa loogu diiday cafa allaahu canhaa yacni su-aalaha aada weydiiseen waa laydinka dhaafay ha ku noqonina waa tafsiir waxaa kaloo lagu fasiray canhaa ay can bayaaniha yacni waa laydinka dhaafay waxyaabaha in laydin bayaamiyo o laydiin soo dejiye oo macnaha raxmatan bikum idinku waxbaha doondoonanina in laydinku faral yeelo o laydinku soo dejiyo bayaankeeda iyo caddaynteedaba waa laydinka dhaafay oo wax idin saaran ma aha qad sa'alahaa qowmu min qablikum uma asbaxuu biha kaafiriin allah waxau yihi qoom idinka idinka horreeyey ayaa ambiyadoodii su-aalahaasoo kala weydiiyey maaha su-aalaha nebi moxamed ay weydiinayeen laftooda kuwo la nooca oo cariigsiiyo canaadun xambaarsan bay ambiyadoodii hore weydiiyeen markii waxay weydiiyeen lagu soo dejiye loo caddeeyeyna waa ka gaaloobeen oo kumay dhaqmin sidii qowmu saalix markii hashii waxa weeyaan loo keenay sidii nebi ciise maa-idada ay dalbadeen markii loo soo dejiyey yacni mucjizaadka markii loo keenay kumay intifaacinoo wax kumay qaadano way ka hor yimaadeen dabeed waa lagu cadaabo waa lagu ciqaabay markaa sidaasoo kale ha noqonina waxaa kaloo aayaadka ka ku sugan in ilaahay tabaaraka wa tacaala jaahiliyadii hore waxyaabihii ay yacni samayn jireen ayaa laynooga digay inaynaan waxaasoo kale la iman oo xoolaha ayaa ay intay qaybqaybiyaan asnaamta ayay barh u gaar yeeli jireen oo maa jacala allaahu min baxiiratin walaa saa'ibatin walaa wasiilatin walaa xaamin baxiiradu waa min albaxri waa jeexidda oo hasha ayaa dhagaha laga jeexjeexi jiray oo intay dhagaha ka jeexjeexaan waa calaamad ay ku samaynayaane ayay odhan jireen hashaas markay intaasoo da-ood dhasho ayay odhan jireen sanamka ama dawaaqiidday dee ilaahay sokadii caabudayaan ayaa loo daayo loo gaar yeelay markaa lagu intifaaci maayo cadkeeda la cuni maayo caanaheeda la cabi maayo loo dhowaan maayo waxaa loo gaar yeelay asnaamta marka baxiira waa tii dhagaha la jeexjeexay saa'ibaduna waa tii la sii daayo midkood markuu safar u baxo ama uu xanuunsado ayaa nadar ay ku geli jireen haddii alla i caafiyo ama aan soo noqdo neefkaa sanamkaasaan u daynayaa markay saasi dhacdo ayaa ay odhan jireen neefkaasi waa neef la sii daayey oon meelna loo diidayn laguna intifaacayn sanamkaa loo daayey weeyaan saa'ibadu oo meeshay doonto hadday ka dhacdo lagu intifaaci maayo waxa weeyaan caanaheeda cadkeeda la raran maayo loo dhowaan maayo wasiiladuna waa tii xidhiidhisay oo da-a isku xiga oo nirga-a markay dhasho dhadig ah oo dhowr da-oodoo isku xigta markay nirga dhasho hasho ayay odhan jireen tani way xidhiidhisoo nirga isku xigxiga ayay dhashay intaasoo da-oode waxaa loo daynayaa asnaamta oo loo dhowaan maayo markaa saddexdaasi waa dhadigoo baxiira iyo saa'iba iyo wasiila intaba taa-u ta'niis baa ku jirto waa noocun anwaacdii dee geela ka mid ahoo ay u gaar yeelayeen asnaamta oo waxa weeyaan dee halihii ka mid ah walaa xaaminna waa awrkii baarqabka ahaa oo xaamin waxay u yidhaahdeen xamaa dahrahu dhabarkiisii buu ilaaliyey bay yidhahdeen oo loo dhowaan maayo isagana waxaa la yidhi toban da-ood oo kale markuu geela ku jiro ee uu rimiyo ee uu ilaa toban da-ood ka dhalo ayaa baarqabkaa waxay odhan jireen dhabarkiisa waa dhowray oo loo dhowaan maayo oo la raran maayo la gaadiidsan maayo la qalan maayo sanamkaasaa loo gaar yeelo loo dhowaan maayo marka xaamin waa min al yacni ximaayo oo xamaa dahrahu kol hadduu intaasoo da-ood geela ka dhalay dhabarkiisii waa dhowray bay odhan jireen ayaan loo dhowaan marka arrimahaasi waa umuur jaahiliya oo laynooga digaya dadku xoolahoodii inay ilaahay kayrkii intay qaar u gaar yeelaan yidhaahdaan waxaasaan u xidhno loo dhowaan maayo waa arrin manhi oo laynooga digayo waxaa kaloo aayaadka u dambeeya ku sugan yaa ayuha aladiina aamanuu shahaadatu baynikum idaa xadara axadakum almowtu xiina alwasiyati itnaani dawaa cadlin minkum aw aakharaani min gayrikum saddexdan aayadood ee u dambeeya waxaa lagaga warramayaa marka socoto iyo safar la galo ee ruuxii geeridu ku soo xaadirto cidda markhaati ka noqonaysa ruuxaa hanti wixii uu sitay iyo dardaarankiisa cidda marag iyo markhaati ka noqonaysa ee hadhow dadkiisii marka lagu noqdo dee maraggii furaysa marka dadkii socotada ahaa dee ruuxii m mid ka mida marka geeri kusoo xaadirto waxaa ka markhaati kacayo maragga iyo markhaatiga xambaaraya hadhowna furaya laba ninoo dee cadaalad leh haddii la waayo laba an yacni waxa weeyaan minkumta waa mu'miniintae laba gaalo ah ayaa maragga iyo markhaatiga furaya waase bishuruudoo marka safar la yahay musiibadii mowdka hordhaceeduna ay ku soo xaadirto qofka ruux muslima oo dardaaranka ka reeba ama markhaatiga ka xambaarana uu waayo daruuradaasi markay timaado ayaa labadaa gaal waxa weeyaan maraggii iyo markhaatigii ay xambaarayaan hadhowna ay markhaati kacayaan haddii marka laga shakiyo inay wax isdaba mariyeenna salaad casar dabadeed inta lasoo joojiyo ayaa dhaar la marinaya haddii lagu ogaado inay dembaabeen oo wax isdaba mariyeenna laba ka mida meydka xigtadiisii ugu xigtay ayaa dhaar ka daba maraya inay wax duudsiyeen oo ay dulmiyeen oo xaqoodii ay kuwaa ku leeyihiin dabeed dhaartaa labada dambe ayaa ku waajibinaysa labadaa hore in lagu yeesho wixii lagu sheegtay mar haddii laga daba dhaarto oo dhaar ay xigtada meydku ay ka daba maraan inay dadkaa waxa weeyaan xaqoodii ku leeyihiin oo ay duudsiyeen allah waxaa uhi subxaanah latajidanna wallee waxaad ku ogaan doontaa ood ku ogaan doontaa nebi moxamedow iyo qof kastoo mukhaatabowba ashadda annaasi dadka kuwa ugu daran waxaad ku ogaan doontaa cadaawatan xagga cadaawadda liladiina kuwii ay cadow u yihiin aamanuu rumeeyey kuwa dadka mu'miniinta ugu cadaawad daran waxaad ku ogaan doontaa nebi moxamedow alyahuuda yahuud ayaad ku ogaan doontaa iyo waladiina ashrakuu kuwa shirkiga sameeyey oo dee wajadadani waa tii cilmiyada ahayd ee labada mafcuul qaadanayse ashadda waa mafcuulka hore alyahuuda waladiina alyahuudadana waa mafcuulka labaad marka latajidanna waxaad ku ogaan doontaa ood ku ogaan doontaa ashadda annaasi dadka kuwa ugu daran cadaawatan xagga cadaawadda waa tamyiiz cadaawatane liladiina kuwiina ay cadow u yihiin aamanuu rumeeyey oo jaara majruurka cadaawatan oo mastaraynu ku tacalluqinaye waxaad ku ogaan dadka kuwa ugu cadaawad daran xagga mu'miniinta inay yihiin alyahuuda yahuud inay yihiin baad ku ogaan iyo waladiina kuwii ashrakuu shirkiga sameeyey ee ilaahay u shariik yeelay walatajidanna waxaanad ku ogaan doontaa aqrabahum ay aqraba annaas dadka kuwa ugu dhowna waxaad ku ogaan doontaa mawaddatan xagga jacaylka liladiina kuwii ay jecel yihiin aamanuu rumeeyey kuwa mu'miniinta xagga jacaylka ugu dhowaansha badanna waxaad ku ogaan doontaa aladiina kuwii baad ku ogaanaysaa qaaluu yidhi innaa anagu nasaaraa nasaaro ayaanu nahay yacni kuwii yidhi waxaanu nahay nasaara oo bimacnaa ansaaru ciisa ciise kuwii uhiiliyey raacaanu nahay kuwii sidaa sheegtay inay kuwaasi yihiin kuwa mu'miniinta ugu dhow xagga mawaddada ayaad ku ogaan doontaa allah waxau yihi daalika yacni qurbiga iyo dhowaanshaha mawaddada oo daalika aqrabiyada u celi aqrabahum mawaddatan daalik dhowaanshaha mawaddada kuwaa ugu mawaddo iyo kalgacal dhow mu'miniinta dhowaanshahoodaasi saabitun waxa uu ku sugnaaday amase uu ku dhacay oy u noqdeen kuwa muuminiinta ugu dhow kuwaasi biannahum bisababi anna bianna minhum bisababi anna minhum inuu iyaga ka mid yahay sababkiisa arrinkaasi ku sugnaaday qisiisiina kuwa culimo ah oo cilmiga raaraaco dabagala iyo wa ruhbaanan kuwa cubaadoo cibaado u go-ay iyo wa annahu wa biannahum iyagu laa yastakbiruuna kuwa iskibriyo isweyneeye inaanay ahayn oo aanay iskibrin sababkeeda arrinkaasi ku dhacay yacni waxay u noqdeen kuwa ugu mawaddo iyo kalgacal badan mu'miniinta waayo waxaa ka mida culimo iyo cubaad waxaana yihiin kuwo aan iskibrin oo kibirka iyo canaadka yahuudda oo kale aan lahayn waidaa samicuu marka ay maqlaan maa unzila wixii lagu soo dejiyey ila rasuuli rasuulka lagu soo dejiyo qur-aanana taraa waxaad arkaysaa acyunahum indhahooda tafiidu xaal ay burqanayso min addamci ilmo ay ka burqanayso mimaa carafuu min ajli maa shay dartiina ay ilmadu uga dareerayso uga burqanayso shaygaasoo carafu ay garteen oo min alxaqi xaqa ah marka sifaadkan wanaagsan ee nasaaradan lagu ammaanayo waa kuwoodii soo islaamay ee waxa weeyaan najaashi iyo colkiisii iyo kuwii la midkaasi ee jalaaleynkuba uu tilmaamayo guud ahaanna yahuud iyo nasaaro marka la isbarbar dhigo sidaynu hore usoo sheegnay waa u kala dhow yihiin islaamnimada iyo iimaan qaadashada waanay kala qalbi nugul yihiin oo yahuud wax kastoo islaamoo iimaanka qaataa waa naadir yaquuluuna waxay odhanayaan kuwaasi waxa weeyaan xaqa u ilmaynaya ee rumeeyey yaquuluuna waxay odhanayaan rabbanaa rabbigayow aamanaa waa rumaynay ee faktubnaa na qor oo maca shaahidiina kuwa markhaati kacalle jirkooda nagu qor oo nagu dar macnaha kuwa ilaahayow waxdaaniyada kaaga markhaati kacay rasuulkaagana risaalada uga markhaati kacay kuwa xaqa ka markhaati kacaya allahayow kuwaa nagu qoroo nagu dar ayay odhanayaan oo waxay odhanayaan wamaa lanaa laa nu'minu billaah wamaa lanaa oo maxaa noo sugnaaday bay odhanayaan laa nu'minu xaal aanaan rumaynayn billaahi alleh iyo wamaa kii jaa-anaa noo yimid oo min alxaqi xaqa ah maxaa noo sugnaaday eenaan u rumaynayn alleh iyo wixii noo yimid ee xaqa ahaa oo wanamacu walaa nadmacu aanaan u damcayn an yudkhilanaa inuuna geliyo rabbunaa rabbigayo aljannata usoo qadar mafcuulka labaad jannada inuuna geliyo oo maca alqawmi qoladii la jirkooda uu nala geliyo qoladii alsaalixiina ee wanaagsanaa waxay odhanayaan oo maxaa noo sugnaadayoo aanaan alle iyo xaqa noo yimid u rumaynayn oonaan u damcayn oonaan u rajaynayn janno in nala geliyo waanu rumayn waananu rajayn raxmadda rabbi weeyaan macnuhu oo siyuuti waxau odhanayaa hada fii jawaabi man cayarahum bilislaami min alyahuud nimankan nasaaree soo islaamay yacni hadalkaa laga xikaayoonayo waxay ugu jawaabayeen kuwii islaamnimada ku ceebeeyey yahuud ayay leeyihiin maxaanaan u rumayneyn jannada rabbina aanaan u rajayneyn fa asaabahum allahu dabeed ilaahay wuxuu ku abaalmariyey bimaa qaaluu ay bisababi qowlihim hadalkay yidhaahdeen sababkiisa alla wuxuu ugu abaalmariyey maada masteriye marka laga dhigo ama bimaa qaaluu biladii qaaluuhu kay yidhaahdeen sababkiisa ilaahay wuxuu ugu abaalmariyey maada marka macrifo mawsuula ah laga dhigo jannaatin jannooyin buu ku abaalmariyey jannooyinkoo tajri ay qulqulayaan min taxtiha hoosteeda alanhaaru wabiyaal khaalidiina xaalo ay ku waarayaan fiiha jannooyinka dhexdooda wadaalika kaasina oo hawaabkaa iyo abaalmarintaa wanaagsan ee la siiyey ah ama jannaadkaasi jazaau lmuxsiniina kuwa samafalayaasha abaalkooda weeyi waladiina kuwa kafaruu gaaloobay oo kadabuu beeniyey biaayaatina aayaadka iyaga beeniyey ulaaika kuwaasi asxaabu ljaxiimi jaxiima asxaabteeda weeyi yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyow laa tuxarimuuha xarimina oo ha iska xaaraantinimaynina dayibaati maa shay waxyaabihiisa wanaagsan kaasoo axalla allahu alla idiin xalaaleeyey lakum idinka waxyaabaha alla idiin xalaaleeye dayibaadkee wanaagsan ee naftu aanay dhibsanayn ama dhib kale aan lahayn ha iska xarimina oo walaa tactaduuha xadgudbina oo xala xalaasha iyo xaaraanta xuduudda sharciga ha kaga tallaabsanina oo dee waxaad doontaan idinku ha xalaalaynina waxaad doontaanna ha xarimina ee sharciga uun u daba fadhiistaoo kaga dayda waayo ina allaha alle laa yuxibu ma jecla almuctadiina kuwa xadgudba wa kuluu cuna mima kii xaggiisa ka cuna rasaqakum allahu alla idinku arsaaqay xalaalan xalaal ka cuna xalaasha oo ayiban wanaagsan oo xalaal kol hadday tahay way wanaagsan tahay ayiban maxaa loo sii raaciyey waxa suurowda wax xalaala oo isagoo iska mubaaxa haddana mustaqdar naftu ay dhibsato ama ay qurunsato ama aanay ku hagaagayn oo dee waxa weeyaan naftu ay iska soo taagto marka wixii xalaal ee wanaagsan ee naftuna aanay dhibsanayn waxa weeyaan cuna oo isticmaala wa kuluu cuna mimaa kii xaggiisa ka cuna rasaqakum allahu alla u idinku arsaaqay xalaalan xalaal ka cuna xalaasha oo tayiban wanaagsan waataquu llaha allana ka baqa aladii allahaasoo antum idinku bihi alle mu'minuuna aada rumaysan tihiin laa yu-aakhidukum allahu ilaahay idinku qaban maayo bilagwi lagwiga waa dhaarta aan loo qasdine fii aymaanikum ee dhaarihiina dhexdiisa dhaca laqwigaa dhaarta dhexdeeda dhaca ama fii aymaanikum dhaarihiina dhexdooda xaal uu laqwigu ku sugan yahay yacnii dhaarta dhexdeeda laqwiga dhaca waa dhaarta aan loo qasdine carabka ama afka uun soo marta eh alla idinku qaban maayo kafaarana ka waajibi mayso walaakin ha yeeshee yuaakhidukum alla wuxuu idinku qabanayaa bimaa kii caqadtum aa ku gunudeen alaymaana dhaaraha ee calayhi korkiisa usoo qadar ay bimaa caqadtum alaymaana calayhi maaga wixii aada dhaarta ku gunudeen ee u qasadeen inaad samaysaan dhaar ku marteen kaasaa laydin qabanayaa oo ay waajib tahay inaad ka kafaaro gudataan haddii kale ku dambaabaysaan fa kafaaratuhu kaa yacni dhaartaa aada gunudeen ama u qasadeen kafaara gudkiisu waa in xanasum maha dhaar walba haddii aad ku dembaabtaan oo dhaartii aada marteen aydaan buuxin oo aada jabisaan weeyaan ilaa haddii kale kafaara waajibi mayso fa kafaaratuhu kaa kafaara gudkiisu dhaartaad marteen ee haddana jabiseen ee macnaha aada oofin weydeen kafaara gudkeedu icaamu casharati masaakiina masaakiin tobana quudinteeda weeyaan oo min awsati maa shay kiisa ugu dhexdhexaadsan laga quudiyo kaasoo tutcimuuna aada quudinaysaan ahliikum eheladiina kafaara gudkeegu waa toban miskiin oo aada quudisaan oo aada ka quudisaan waxaad ehelkiina siisaan ee dhexdhexaadka ah laa aclaahu walaa adnaah aw kiswatuhum ama aradbeelkooda oo aada waxa weeyaan dee dhar iyo maryo ay huwadaan aada siisaan aw taxriiru raqaba ama qoor xoraynteed weeyi saddexdaasood ikhtiyaar u leedihiin kolbaka aada samaynaysaan faman lam yajid ruuxa haddaba aan helin saddexdaa midna fa siyaamu halaathati ayaamin ay fa calayhi korkiisa waxaa ahaaday siyaamu halaathati ayaamin maalmo saddexa soomkood baa saaran ama ha wada socdaan ama wax u dhexeeyaan daalika xukumkaa la soo sheegay kafaaratu aymaanikum dhaarihiina kafaara gudkeedii weeyi idaa xalaftum markaad dhaarataan oo waxaniftum usoo qadar aada ku dembaabtaan oo macnaha dhaartii aada jabisaan oo aydaan oofin waxfaduu ilaashada aymaanakum dhaarihiinana ilaashada oo macnaha dhaaraha dee ha ku degdegin oo wax walba weli iyo bila ha u marin ee ka fiirsada waayo dhaar badnaantu sifo wanaagsan ma aha munaafiqiinta lagu tilmaamay dhaar badnaan alla waxau ihi kadalik ay kamaa bayana allahu lakum maa dukir sidaa alla idinku soo caddeeyey axkaamta lasoo sheegay sidaasoo kalea yubayinu allahu alla idinku caddaynaya lakum idinka aayaatihi aayaadkiisa lacallakum tashkuruuna likay tashkuruu si aad alla ugu mahadnaqdaan oo sharaa'icduu idiin caddeeyey waa nicmo diineede ilaahay ugu mahadnaqdaan oo uga shukri celisaan allah waxau ihi yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyeyow inama alkhamru khamradii iyo walmaysiru khamaarkii iyo walansaabu asnaamtii iyo walaslaamu qoryihii laga faashanayey rijsun qurhun uun weeyi qurhunka oo min camali shaydaani shaydaanka shaqadiisa ka mida iyo camalkiisa ee fajtanibuuhu rijsigaa iyo qurhunkaa shaydaan ka dheeraadoo ha u dhowaanina lacallakum tuflixuuna likay tuflixuu si aa u liibaantaan markaa khamradu waa macruufoo dee kullu maa khamara alcaqla wax kastoo maskaxda iyo maanka iyo garashada daboola noocuu doonaha noqdo wixii la doonaha laga sameeyo magacii la doonaha loo bixiyo waa khamro maysirkuna waa waxa la yidhaahdaa wax kasta oo maal lagu helo si sahlan bilaa ciwadin oo ruuxu uu dhaxaynayo beyna gurmin wa gunmin ruuxii yacni hawl yaraan ayaa ama xoole uu ku helayaa bilaa ciwad isagoon isagu waxba bixin ama uu ku khasaarayaa bilaa ciwad maysirna waxaa loo yidhi waa min alyusri oo waa lisuhuulati alxusuuli cala almaal si sahlan baa xoole loogu heli karaa marka waxyaabaha bakti a nasiibka ee ruuxu u dhaxeeyo iyadoon wax ciwad iyo bedel aan u helayn bayna gurmin wa gunmin si sahlan inuu wax u helo ama ugu khasaaro waa khamaar waana xaaraan marka ansaabtuna waa asnaamtii loo taagayay litacdiim si ilaahay kayrkii loogu caabudo oo loogu weyneeyo oo ansaab min annasbi waa taagista oo sanamyada la taagayo ayaa looga jeedaa ansaabta aslaamtuna waa qoryahay ka faashanayeen oo wa an tastaqsimuu bilaslaam waatii ina soo martay oo saddex qori intay soo qaadaan ayaa mid waxay ku qori jireen ifcal midna laa tafcal midna waxba kumay qori jirin markaa kolba ka soo baxa ayay muraadkooda waxa weeyaan ku salayn jireen oo ifcal hadday usoo baxda waa ku socon jireen laa tafcal hadday soo baxda waa ka joogsan jireen kaanay waxba ku qorayn hadduu soo baxo waa ku celin jireen ilaa midkood usoo baxo laada iyo nacamta allah waxa u ihi inamaa yuriidu shayaanu shaydaanku waxa uu doonayaa unan yuuqaca inuu ku rido baynakum dhexdiina alcadaawata colaad iyo walbaqdaa nacaybsho fi lkhamri fii sababi lkhamri khamrada sababteeda inuu colaad iyo nacaybsho dhexdiina uga ridaa shaydaan doonaya iyo walmaysiri khamaarka sababtiisa oo wayasudakum uu idinka hor joogsado uu idinka idinku diido can dikri illaahi ilaahay xuskiisa iyo wa can isalaati salaadaba uu idinka manciyo bisababi alkhamri walmaysir fahal antum idinku ma ahaateen muntahuuna kuwa ka hadhaya oo ka reebtoomaya muxaramaadka alla soo tilmaamay ma ka hadhaysaan saxaabadii waxay yidhahaen intahayna yaa rabbana wa atiicu llaha ilaahay ateeca wa atiicu rasuula rasuulkana yeela oo waxdaruu ka digtoonaada cisyaankoodiiyo inaa ka hor timaadaan alla iyo rasuulkiisa fain tawallaytum haddii aada jeedsataan faclamuu waxaad ogaataan anamaa calaa rasuulina albalaaq faaclamuu waxaad ogaataan anamaa calaa rasuulina inuu rasuulka iyaga korkiisa ahaaday uun albalaaqu gaadhsiin oo almubiinu ayilbayinu cad haddii aada jeedsataan dee rasuulka iyaga gaadhsiin cad uunbaa saaran xilkiisana waa gutoo kama gaabina sidaa u ogaada macnaha waxaa meesha ku jirta dee jazaha iyo abaalmarintiinuna annakayna saarantoo idin xisaabinayna ee rasuulka ma saara laysa ma aha nin ba alla u yihi cala aladiina kuwii korkooda aamanuu rumeeyey oo wacamiluu sameeyey alsaalixaati acmaladan wanaagsan sameeyey junaaxun dembi kama saara fii maa kii tacimu ay cuneen amase ay cabbeen oo khamro ahaa waa intii aan la xarimin oo tacmiga cuntadana waa loo adeegsadaa cabbitaankana waa loo adeegsadaa marka iminka fii maa tacimuudana waa ka aysarku odhanaya falaysa calaykum junaaxun ay ismun fii ma sharibuu min alkhamri markaa acmiga cunto un looma adeegsada cabitaanna waa loo adeegsadaa khamradii baana loo jeedaa ilan waa la cabaa ee lama cune marka laysa maaha nin cala ladiina kuwii korkooda aamanuu rumeeyey oo camiluu saalixaati camalada wanaagsanna sameeyey junaaxun dembi korkooda ma ahaanin fii maa kiina dembi kuma saaro kuma dembaabayaan acimuu ay sharibuu min alkhamri waxay hore u cabbeen ee khamro ahayd waa markii aan la xarimin idaa mataqow markay alla ka baqaan kuwaasi oo wixii la fare ay yeelaan wixii loo diidayna ay ka tagaan khamraday cabbeen dee intaan la xaaraantinimayn ka hor ku dembaabi maayaan kol hadday sida kale alla uga baqeen idaa mataqow markay alla ka baqaan yacni ku dembaabi maayaan wixii ay khamro hore u cabbeen idaa mataqow hadday alla ka baqeen oo wa-aamanu ay rumeeyeen oo wacamiluu ay sameeyeen alsaalixaati alacmaal asaalixaat camaladan wanaagsan ay sameeyeen humma taqow haddana intaa dabadeed alla ay ka baqeenoo taqwadoodii ay kusii taagnaadeen oo ay daa'imeen oo waaamano ay rumeeyeen oo iimaankooda kusii sugnaayeen ilaa intay ka dhimanayeen humma taqow haddana alla ay ka baqeen oo wa axsanu ay samafaleen markaa celcelinta lasoo celceliyo waa un bimacna ahabaati waziyaada inay ku sugnaayeen oy ziyaadsanayeen oo marnaba aanay ka zuulin wallaahu allana yuxibu waa jecelya almuxsiniina kuwa samafalayaashaee wanaagga sameeya ee cibaadada allana hagaajiya dhaqanka addoommadana wanaajiya af iyo adinba aayaddan waxay ku soo degtay markii khamrada la xarimay ee la yidhi waa rijsun min camali shaytaani fajtanibuuhu ayaa dadka qaarkood waxay yidhaahdeen oo raggii saxaabada ee dhintay iyadoo calooshooda khamradaasi ay ku jirto ay cabbayaan ku dhintay waa intaanay aayaddani soo degine xaalkoodu siduu noqonayaa ilan waxay calooshooda iyadoo rijsun min camali shaydaankaa khamradii uu ku jiro ayaa ay dhinteen oo adduunyada ka tegeen markaasay soo degtay laysa cala aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati junaaxun fii ma tacimuu yacni kuwaasi dembi kama saara waxay hore u cabbeen kol haddii xilliga aan la xarimin waayo markaa ay cabbayeen may ahayn rijsun min camali shaytaani oo dee lama soo dejin aayaddan markaa xalaal bay u ahay markaa waxa weeyaan dee kuma dembaabayaan weeyaan macnuhu kumay dembaabin kuwii hore u cabbay sidaana ku dhintay waxa uun ku dembaabayaa markii la xarimay dabadeed dee ciddii kusii daa'imtay ee kusii adkaatay allah waxa uhi yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyow layabluwannakum allahu walle allah wuxuu idinku imtixaamayaa bishayin shay oo min asaydi ay ilmasiidi waxa la ugaadhsanaya ka mid ah shaygaa la ugaadhsanayo oo tanaaluhu ay gaadhaysa aydiikum gacmihiinna iyo warimaaxukum warmihiinuba oo ugaadha yaryar na dee gacmahaaba ku qabsan kartaan ee dhasha ah dee kuwa waaweyn ee ordayana warankiinaa gaadhaya taasaa ilaahay idinku imtixaamaya liyaclama allah si alla u ogaado man axadka yakhaafuhu alla ka baqaya bilgaybi xaal alle uu qeyb iyo maqnaansho kaga sugan yahay oo yacni addoonku allihiisa aan u arkayn laakiin alla dee uu arkayo marka iyadoo alle uu qeyb kaga sugan yahay oo addoonku ilaahay aan u arkayn ruuxa ka baqanaya si alle u ogaado ama man yakhaafuhu bilgaybi waxaabad ka xaalaysaa damiirka ku asturan yakhaafu ee addoonka u noqonaya oo macnuhu noqdo markaa liyaclama allah si alle u ogaado man axadka yakhaafu ka baqanaya huwa axadku hu alle ka baqaya bilgaybi xaal u maqnaansho axadkaasi ku sugan yahay oo dee makhluuqaadka uu ka maqan yahy cidina aanay arkayn oo keligii uu waxa weeyaan khaali yahay faman ictadaa ruuxa xadgudba bacda daalika intaa dabadeed imtixaanka alla imtixaamay dabadeed ruuxa xadgudba ee wixii lagu imtixaamay ku dhacee ka dheeraan waaya falahu waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab cadaabku aliimun ay muulimun xanuujiya marka macnuhu waxa uu noqonayaa liyaclama allaahuna ilaahay horeba waa u ogaa oo cilmi cusub usoo kordhi maayo sidii in badan aynu soo tilmaanaye waa cilmiga uu ka ratibmayo abaalmarintiiyo cuquubadu oo waa shayguu ilaahay hore u ogaaday inuu dhici doono inuu ogaado inuu dhacayba ficlan dabeed abaal uu uga ratibmo arrinkaas oo uga dhasho ila ilaahay addoonka kuma ciqaabo kuma abaal mariyo ogaalkiisa hore ee wuxuu ku abaal mariyaa camalka ficil ahaan markuu u sameeyo taasaa abaalmarintiiyo cuquubadu ka dhalataa allah waxa uhi yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyeyow laa taqtuluu hadilina asayda ay ilmasiida shaygii la ugaadhsanayey hallaynina walxaal antum idinku xurumun aada muxrimiin tihiin oo cumradii ama xajkii idiin xidhanyo o ixraamkii aad ku dhex jirtaan ama wa antum xurumun xuduuddii xaramka idinkoo jooga walow ixraamba yaydaan ku jirine laakiin xuduudulxaram idinkoo ku sugan hallaynina ugaadhi waana ugaadhii beriga waman axadka qatalahu dila ugaadhaa minkum xaalu idinka idinka mid yahay mutacamidan xaalo uu yahay mid u badrheedhaya fajazaa-un ay fa calayhi korkiisa waxa ahaaday oo kafaare ku waajibtay ah jazaa-un guditaan uu gudo wixii uu dilay jazaha ama guditaankaasoo mithlu maa kii mid la mid ah kaasoo qatala u dilay huwa isagu oo min annacami xagga nicmooleyda xaggeeda ka ahaaday yacni misliga oo min annacami nicmooleyda xaggeeda ka ahaaday ama xaal u nicmooleyda xaggeeda ka ahaaday macnaha qofkii waxaa ku waajibaya inuu ka gudo ugaadhii uu ugaadhsadee uu dilay wax lamida oo xagga xoolaha kala mid ah oo waataynu hore u tilmaanayoo nimcooleydii geel iyo adhig iyo lo-da ayaa la eegayaa oo wuxuu ugaadhsaday nooca yacni xoolaha uu ugu dhow yahay ayaa uu intuu kaxeeyo oo xaramka ku qalo masaakiinta uu qaybinaya yaxkumu waxaa xukumaya bihi misligaas ka la midka ah wuxuu ugaadhsaday bihi misliga u celi yaxkumu waxaa xukumaya bihi bilmithli kaa la midka ah yacni waxa weeyaan xagga xoolaha ee wixii ugaadhsaday la mid noqonaya waxaa xukumaya misligaa dawaa cadlin laba cadaalad u saaxiib oo minkum idinka idinka mid ah xukumaya hadiyan xaal uu yahay kaa misliga ee la xukumay mid loo hadiyeynayo oo xaramka la geynayo ay muhdan ila alxarami baaliqa alkacbati hadigaasoo baaliqa alkacbati kacbada gaadhaya marka hadiyan xaal uu yahay jazahaasi yacni kaa la xukumay ee uu ku gudayo xaal uu yahay mid waxa weeyaan loo hadiyeynayo xaramka baaliqa alkacbati oo kacbada gaadhaya kacbadana loogama jeeda kacbada lafteedoo dee kacbada lafteeda neefka lagu qali maaye waxaa loo jeedaa ay xuduud alxarami xuduudii xaramka oo dhan ee mina iyo ayaa loo jeedaa meeshii lagaga qalaba waa inay xuduudulxaram u noqoto ee kacbada caynteeda looma jeedo marka taasaa waajib ku ah in wixii uu dilay ama ugaadhsaday uu ku gudo waxa u dhigma ee xagga xoolaha uga dhigma kaasuu ku gudayaa aw kafaaratun waa takhyiir ama haddaanu sidaa samayn aw kafaaratun aw calayhi ama korkiisa waxa ku waajib oo ahaaday qofkaa wax ugaadhsaday kafaaratun kafaara gud kafaara gudka oo طacaamu masaakiina masaakiin quudintooda oo miskiin walba uu qaadanayo nisfu saac marka haddii lagu sifeeyo ama haddaad ka bedeshana aw kafaaratun baa korkiisa ah kafaara gud ka bedelo طacaamu masaakiina masaakiin quudintood baa korkiisa ah inuu masaakiin quudiyo oo waxa weeyaan xoolihii wixii waxa uu gaadhsaday waxa xagga nicmooleyda uga dhigma inta la qiimeeyo oo raashin la siiyo in raashinkii masaakiin loo qaybiyo miskiin walba nisfu saac ama laba mud aw cadlu daalika ama korkiisa waxaa aw calayhi amase korkiisa waxa ahaadee cadlu daalika quudintaa ama cuntadaa wax u dhigma siyaaman xagga soonka ama korkiisa waxa ah wax cuntadii u dhigma oo xagga soomka ah oo cuntadii masaakiinta loo qaybin lahaa inta la qiimeeyo la eego inta saac iyo inta mudee ay noqon lahayd ayaa nisfu saac kasta maalin buu ka soomayaa nisfu saac kasta liyaduuqa wabaala amri sharaca allaahu daalika arrinkaa ilaahay wuxuu u jideeyey oo u waajibiyey liyaduuqa si uu u dhandhamiyo kan wax ugaadhsaday wabaala amrihi arrinkiisaa uu sameeyee ugaadhsiga cidhib xumadii ka dhalatay si uu u dhandhamiyo ayaa loo waajibiyey kafaara gudka intaa leeg cafa allaahu ilaahay waa cafiye camaa salafa wixii hormaray oo intii horeen la xarimin wixii hormaray la cafi waman caada ruuxa ku noqdana ee dib ugu laabtay iyadoo taxriimki iyo nahyigu uu soo gaadhay fayantaqimu allahu ilaahay waa ka argoosanayaa minhu isaga wallaahu allana casiizun waa mid haalib oo awood adag duntiqaamin oo argoosi u saaxiib ah uxilla waa laydin xalaaleeyey lakum idinka saydulbaxri badda ugaadheedii waa laydin xalaaleeyey saydulbaxri waxaa la yidhi waa waxa badda mooye berriga aan ku noolaan baa la yidhaha saydulbaxri oo ma soo gelaya shayga waxaa la yidhi albaru lmaa-i ee biyaha iyo badda labadiiba ku wada noolaanayaa soo geli maayee saydulbaxri waa bad un wixii ku noolaada ee berri aan ku noolaan karin baa la yidhaha sayidulbaxri marka uxilla waa laydin xalaaleeyey lakum idinka saydulbaxri badda ugaadheedii waa laydin xalaaleeyey wixii badda laga ugaadhsanayay saydkuna waa faclun oo bimacna almafcuul waa bimacna almasiid noolihii la ugaadhsanayay badda waa laydin xalaaleeyey oo idinkoo xataa xarman waa ugaadhsan kartaan wa طacaamuhu cuntadiisana waa laydin xalaaleeyey badda marka badda cuntadeedana waxaa la yidhi waa maa lafadahu mayitan waxa baddu yacni ay soo tufto isagoo bakti oo meyd ah yacni badda waxa intuu soo caariyo banaanka dee berriga usoo baxee baddu ay soo tufto isagoo noolayn xalaal buu idin yahay kol hadday baddu soo tufto waa uu badda ka soo baxay wa طacaamuhu badda cuntadeediina waa laydin xalaaleeyey mataacan lakum ay mataacan ay tamtiican waa mafcuulu liajlihi raaxayn laydinku raaxaynayo darteed baa laydinku xalaaleeyey lakum idinka laydinku raaxaynayo iyo walisayaara dadka socotada ee musaafiriinta ah wa xurima waa laydinka xarimay calaykum korkiina saydulberi beriga ugaadhiisii ama wixii laga ugaadhsanayay beriga waa laydinka xarimay maa dumtum intaad daa'imsan tihiin xurumaa ay muxrimiina kuwa xarman oo cumradii ama xajkii xidhan inta aada xarman tihiin ee ixraamku idiin xidhan yahay amase xuduudda xaramka aada ku jirtaan beriga ugaadheedii inaad ugaadhsataan waa laydiin diiday waataquu llah ilaahayna ka baqa aladii allahaas oo ilayhi xaggiisa tuxsharuuna laydiin soo xaadirinayo allah waxa u ihi jacala allaahu ilaahay waxa uu ka yeelay alkacbata kacbadii ka bedelo albeyta beytkii wuxuu ka yeelay alxaraama ee xurmada lahaa ama jacala allaahu alla wuxuu ka yeelay alkacbata kacbadii albeyta beytka ahayd alxaraama ee xurmada leh oo bedel ama bayaan kacbada beytkaa xurmada leh ah allah wuxuu ka yeelay qiyaaman ay sababa qiyaamin miday ku istaagto sababteed baa alla ka yeelay linnaasi ay liumuuri nnaas dadka umuurtooda diin ahaan iyo duunye ahaanba miday ku istaagto y ku qumto ayaa kacbada laga yeelay washahra alxaraama ashu waa jinsiyo waa bimacna alashhuri alxurum bilihii xurmada lahaana yacni mid ay sababkooda arrimihii dadku ku istaagaan baa alla ka yeelay waalhadya hadyigiina alla wuxuu ka yeelay mid sababkiisa arrimihii dadku ay ku qumaan oo ay ku istaagaan oo ay ku hagaagaan waalqalaa'ida kuwii qoorta wax loogu xidhee loo sudhayna ilaahay waxa uu ka yeelay sababkooda mid arrimihii dadku ay diin iyo duunyaba ugu hagaagaan marka waxaa looga jeedaa qiyaaman horta waa maa yaquumu bihi umuuru nnaas yacni dadka arrimahoodu waxay ku qumaan ee ku hagaagayaan ee ku istaagayaan ee lafdhabarta u ah ayaa qiyaaman loo leeyay oo yacni kacbada mid lafdhabar u ah ayaa dadka looga dhigo arrinkooda diineed iyo duunyaba uu ku kacayo oo uu ku taagan yahay arrinkooda diineed baa ku istaagaya oo dee kacbadii way u xajayaan way u cumraysanayaan diintoodiibaa ay waxa weeyaan ku taam noqonaysa marka arrinkii diineed baa ku qumaya arrinkii adduunyana kacbada waa ku qumayaa oo qofka galaa waa ku nabadgelayaa wax alla waxa midho iyo samaraad adduunyada ka baxa waxa loogu keenayaa xaramka arrinkoodii adduunyana nabadgelyo iyo nololba waa ku qumayaa kacbada bilihii xurmada lahaana arrinkoodii waa ku qumayaa oo diin ahaan buu ugu qumayaa oo waxa weeyaan dee bilaha xurmada leh waa bilo loo diiday dulmiga iyo dembiga inay iska daayaan oo daacad iyo wanaagga ay ku dadaalaan markaa ajar iyo xasanaadna ay ka helayaan adduunyadooduna waa ku hagaagaysaa oo dee waxay kaga nabadgelayaan dagaaladii iyo dhibaatooyinkii ku dhici jiro ammaan bay helayaan bilaha xurmada lina dee waa dulqacda iyo dulxijo iyo muxaram iyo rajab waalhadya waalqalaa'ida labaduba waa hadyiga laakiin midna waa caamoo hadyi oo dhan kii la calaamadiye kaan la calaamadinba midna waa kii lagu calaamadiye wax tusinaya inuu neefkani yahay mid xaramka loo wado si aan loo dhibaatayn oo la ysaga ilaaliyo loo dhowro oo qalaa'ida neefka hadyiga ee xaramka loo wado qoortay wax u suuri jireen ama calaamad bay u samayn jireen tilmaan u ah inuu yahay neefkani mid loo wado xaramka si dadku ay isaga ilaaliyaan marka hadigana arrinkoodu waa ku qumayaa oo dee iyagu adduunyahaan waa ku intifaacayaan oo hilibkiisii waa la cunayaa marka xaramka lagu qalo diin ahaanna way ugu waxa weeyaan hagaagayaanoo dee ajar iyo abaal bay ka helayaan hadiga ay xaramka ku qalayaan masaakiinta xaramkana ay u qaybinayaan marka diin iyo dunyaba arrinkoodu waa ku hagaagayaa kacbada iyo bilaha xurmada leh iyo hadigaba jacala allahu alla wuxuu ka yeelay alkacbata kacbada albeyta beytkii wuxuu ka yeelay alxaraama ee xurmada lahaa qiyaaman mid ay ku istaagayaan oo ay ku hagaagayaan ama sababtii ay ku istaagayeen u ah linnaasi ay liumuuri nnaas dadka arrimahooda xagga diinta iyo xagga adduunyadaba washahra alxaraama bilihii xurmada lahaana ashu waa jinsiyo waa jinsu lashhuri lxurum bilihii xurmada lahaana rabbi wuxuu ka yeelay kuwa arrimahooda diineed iyo adduunyaba ay ku hagaagayaan oo ku islaaxayaan waalhadya hadyigiina sidaasa alla ka yeelay iyo waalqalaa'ida kuwii qoorta wax loo sudhay si loogu calaamadiyo inay yihiin hadyi xaramka loo wado daalika ay sharaca allaahu daalika arrinkaa ilaahay waa jideeyey waayo muxuu u jideeyey litaclamuu si aad u ogaataan ana allaha in alle yaclamu ogyahay uu alle maa fi samaawaati samooyinka dhexdooda waxa ku sugan iyo wamaa fi lardi arlada dhexdooda waxa ku suganba iyo wa ana allaha in alle bikulli shay shay walba caliimun kii u ogaal badan u yahay iclamuu waxaad ogaataan ana allaha in alle shadiidu lciqaabi ciqaabkiisu midu daran yahay uu yahay iyo wa ana allaha wa biana allaha in alle gafuurun kii dembi dhaafis badan u yahay raximuna addoommadiisa u naxariista maa cala arasuuli rasuulka korkiisa ma ahaanin ila albalaagu gaadhsiin mooye wax kala masaara wallaahu allana yaclamu waa og yahay maa tubduuna waxaa muujisanaysaan iyo wamaa taktumuuna waxaa qarsanaysaan qul waxaa tidhaha nebi maxamedow laa yastawii ma sinna alkhabiisu wixii xumaa oo xaaraantii iyo shirkigii iyo gaalnimadii iyo gaaladuba iyo watayibu wixii wanaagsanaa oo xalaashii iyo acmaashii wanaagsanayd iyo iimaankii iyo dadkii mu'miniintaba xumaha iyo samuhu ma sinna walow acjabaka haba ku yaabgeliyo kasratu lkhabiisi waxa xun farabadidiisu haba ku yaabgeliye oo alcibratu bilkayfi laa bilkammi yacni cibradu waxaa la qiimeynayaa waa tayadiyo wanaagga ee tirada iyo faraha maaha marka xumaha farabadnaantiisa aada laba yaabtide ma sinna ee waa kala sarreeyaa faataquu llaha alla ka baqa yaa ulil albaabi caqliga kuwa u saaxiibka ahow lacallakum tuflixuuna likay tuflixuu si aa u liibaantaan oo guusho u gaadhaan yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyeyow laa tas'aluu ha weydiinina nebiga can ashyaa'a waxyaabaha weydiinina waxyaabahaasoo in tubda haddii laydiin muujiyo lakum idinka tasu'kum idin xumaynaysa wax idin xumaynayo hadhow aad dhibsanaysaan waxba ha weydiinina nebiga wain tas'aluu haddii aada weydiisaan canhaa ashyaadaasi xiina yunazalu lqur'aanu qur'aanka marka la soo dejinayo haddaa weydiisaana tubda waa laydiin muujinayaa lakum idinka qur-aanka oo soo degaya haddaad su-aashaanna waa laydiin muujinayaa hadhowna waxaa laga yaabaa dee inaad dhibsataan oo ku dhaqmi kari weydaan cafa allaahu ilaahay waa idinka cafiyey canhaa su-aalaha aada weydiinaysaan ee aan xikmadda iyo macnuhu ka hooseynee canaadka iyo maalayacniga in badan oo ka midii ay noqonayaan waa laydinka cafiyey ee ha u noqonina su-aalaha aan macnaha iyo faa'iidada lahayn ama cafa allaahu alla waa idinka cafiya canhaa can bayaaniha waxyaabahaas alla inuu idiin caddeeyuu soo dejiyo qur-aan ku soo dego wuu idinka daayiyey oo wuu idinka tudhay idinku waxba ha doondoonanina wallaahu allana kafuurun kii dambi dhaafis badan weeye xaliimuna dulqaad badan qad sa'alahaa ashyaadaa waxa weydiiye nebiyadoodii qowmun qolo min qablikum idinka idinka horreeyey qad sa'alahaa su-aalahaas iyo ashyaadaasi waxaa nebiyadoodii weydiiyey qowmun qolo min qablikum idinka idinka horreeyaa weydiiyey marka maaha su-aalahan laftoode macnaha kuwo la mid oo la nooca ayaa ay weydiiyeen uma asbaxuu dabeed waxay noqdeen bihaa waxyaabihii ay weydiiyeen markii loo bayaamiyey kaafiriina kuwa ka gaaloobay waxay weydiiyeen markii loo soo dejiyeyna waa ka gaaloobeena kumay dhaqmin marka sidoodii ha noqonina allah waxau ihi maa jacala allaahu jacalo maanta waa bimacnaa sharaca marka maa jacala allaahu ay maa sharaca allaahu ilaahay ma jidaynin oo wax sharciyo diin ah kama dhigin min baxiiratin mid dhagaha la jeexjeexo oo la yidhaahda hashaa sanamkaa loo daayey oo loo dhowaan maayo oo cadkeeda iyo caanaheeda toona la cuni maayo sanamkaa iska leh maa jacala allaahu ay maa sharaca allaahu ilaahay ma jidaynin min baxiiratin aslulbaxri luqada carabiga jeexiddaa la yidhaha walidaalika waxaa badda baxri loo yidhi waa meel jeexanoo godanoo dee biyo ku jiraan meel kastoo godanna baxri waa lagu idlaaqaa waayo waa meel jeexan oo biyo ku jiraan maa jacala allaahu ay maa sharaca allaahu ilaahay ma jidaynin min baxiiratin mid dhagaha la jeexjeexay oo sanamka loo gaar yeelay iyo walaa saa'ibatin mid la sii daayey toona ma jidayn alleh oo la yidhi sanamkaa taa loo daayey oo loo dhowaan maayo walaa wasiilatin mid xidhiidhisayna ilaahay ma jidayn oo la yidhaahdo laba da-ood ama saddex da-ood oo dhadigoo nirga-a markay dhasho sanamkaah loo daayo tu xidhiidhisay oo noocaasana alla ma jidayn waa wuxuun jaahiliyadii hore iyagu naftooda iyo hawadooda ay ka jideeyeen walaa xaamin awrkii baarqabka ahaa ee dhabarkiisa ilaaliyeyna ilaahay ma jidayn in la yidhaahdo intaasoo da-ood markuu geela ku jiro dhabarkiisa waa dhowreeye aan loo dhowaan sanamkana ha loo xidho ha loo gaar yeelo waxaasoo dhan ilaahay ma jidaynin walaakina aladiina ha yeeshee kuwii kafaruu gaaloobaaya yaftaruuna ku abuuranaya cala allahi alle korkiisa alkadiba beenta wa akaruhum badidooduna laa yacqiluuna caqli iyo garasho malo waxba kala garan maayaan waidaa qiila marka lagu yidhaahdo lahum iyaga tacaalow u kaalaya ilaa maa anzala allah ilaahay waxa uu soo dejiyey iyo wa ila rasuuli rasuulka xaggiisa u kaalaya marka lagu yidhaahdo qaaluu waxay odhanayaan xasbunaa waxa nagu filan maakii wajadnaa aan kusoo gaadhnay calayhi maaga aaba'ana aabbayaashayo awalow kaana aabaa'uhum waxaad usoo qadartaa sida jalaaludiin asuyuudi uu soo qadarayo ay axasbuhum daalika oo ma waxaa lasoo sheegay ayaa ku filan walow kaana haba ahaadaan aabbaa'uhum aabbayaashood haba ahaadaane laa yaclamuuna kuwa aan garanayn shay a waxba oo walaa yahtaduuna aan hanuunayn xataa aabbayaashood hadday yihiin kuwa aan waxna garanayn hanuunsanaynna miyay iskaga dayanayaanuuna waxay odhanayaan waxaanu kusoo gaadhnaa nagu filan wax caqli iyo garaad ku salaysan maaha waxaas allah waxa uhi yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyow calaykum ay ilzamuu laazima anfusakum nafihina laazimow ka adkaada oo wanaagga ku xakameeya oo ku sabirsiiya xumahana ka xakameeya oo ka celiya laa yadurukum markaa idin dhibi maayo man dalla ay dalaalu man dalla ruuxa hallaabay hallowgiisi waxba idin yeeli maayo waase goormo goortaanu waxba idin yeelayni ida htadaytum waa markaad hanuuntaan ilallaahi ilaahay xaggiisunbuu ahaaday marjicukum noqodkiinu jamiican xaalatihin dhammaantiin fayunabi'ukum dabeed alla wuu idinka warramayaa bimaakii kuntum aayadeen tacmaluuna kuwa sameeyo oo waa idinku abaalmarinayaa aayadan dadka qaarkood ayaa si kale u fahmay dee cahdigii abuubakarba ilaa maantana waxaa laga yaabaa dee dadka qaarkood inay moodaan calaykum anfusakum laa yadurukum man dalla idaa htadaytum in looga jeedo kol haddaadaad u hagaagto ciddii hallowdaa waxba ku yeeli mayso oo macnaha xilka dacwada iyo wanaag farista iyo xumaan reebista lagama rabo in sidaa la moodaa laga yaabaa sidii dee cahdigii abuubakarba dhacday oo abuubakrin sidiiq khudbad buu u kacay waxaan uhi yaa ayuha annaas inakum taqra'uuna hadihi alaaya dadkiiow aayaddan waad akhriyaysaan wa inakum tadacuunahaa calaa gayri mawdicihaa waxaanad dhigaysaan meesheedii meelaan ahayn wa inii samictu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama yaquul waxaanan maqlay rasuulka oo leh ina annaasa idaa ra'wuu lmunkara walam yugayiruuh dadku markay munkarkii arkaan oo ay doorin waayaan yuushiku an yacummahum allahu biciqaabin ilaahay wuxuu xaqiiqo ku yahay inuu ku caam yeelo cuquubo iyo cadaab marka macnaha waxa uu leeyahay aayaddan laga qaadan maayo in laydinka cafiyey wanaagga in laysfaro xumahana laysu diido laga qaadan maayo waxaa kaloo culimmadu yidhaahdeen inaan wanaag faris iyo xumaan reebis layska cafinayn oon aayaddani kaa rafcin ama aanay kaa dhaafayn waxba laga qaadanayaa aayadda lafteeda oo calaykum anfusakum laa yadurukum man dalla ida htadaytum waxaa la yidhi haddaad hanuuntaan ninkii hallaabaa waxba idin yeeli maayo waxay culimmadu yidhaahdeen wa min tamaami alihtidaa alamru bilmacruufi wannahyu cani lmunkar haddaad hanuuntaan baa la yidhi hanuunka dhammaystirankiisana waxaa ka mid ah wanaagoo laysfaro xumahana laysku diido oo haddii wanaagga laysfari waayo xumahana laysu diidi waayo si dhammaystiran looma hanuunin ee nooc hallow ah iyo dembi ayaa lagu jiraa marka idaa htadaytum ayaaba laga qaadanayaa dee xilkii dacwada inaan layska dhaafin marka naftiina laazima yacni oo idinku hagaagga naftiina ku khasba ciddii hallowdaana waxba idin yeeli maysa haddaad hanuuntaan oo macnaha idinkiina hagaagsanaataan dadkana hagaag iyo wanaagga fartaan dee ciddii madaxadaygta idinka baydhaa waxba idin yeeli mayso weeyaan macnaha iyo muraadku yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyow shahaadatu baynikum dhexdiinna markhaati kiciisu waxa weeyaan aada mar ka markhaati kacaysaan dhexdiinna idaa goortiina aada markhaati kacaysaan xadara uu kusoo xaadiro axadakum midkiin almowtu geeridii ay kusoo xaadirto xiina alwasiyati dardaaranka wakhtigeediina ay kusoo xaadirto xilligaas ay midkiin geerii kusoo xaadirtee uu dardaarmayo markhaati kiciina aada markhaatigii xambaaraysaan hadhowna furi doontaan markhaatigiinaasi waxa weeyi ithnaani ay shahaadatu thnayni laba markhaatigood weeyi aayaddan saddexdan aayadoodba waydinu yar fiirsan waayo culimmadu waxay ku tilmaamaan xagga icraabta iyo xukunkoodaba waxoogaa sucuubiya inay ku jirto laakiin haddii loo fiirsado waa fududah horta shahaadatu waxaa lagaga khabrayaa ithnaani suurtagalna maaha ithnaani oo daato ah shahaadatu waa masder oo macno ah in lagaga khabro markaasi macnaha macno looga khabro mudaaf baa lasoo qadaraya oo shahaadatu baynikum shahaadatu ithnayni si shahaadadu shahaadada khabar uga noqoto marka yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyeyow shahaadatu baynikum markhaatiga dhexdiinu markhaati kaca dhexdiina aa markhaati kacaysaan idaa goortiina aa markhaati kacaysaan xadara uu kusoo xaadira axadakum midkiin almowtu ay asbaabu lmowti ilan geeri hadday dhacdo uu dhinto la aasaba wax la markhaati kaco iyo wax la dardaarmo midna meesha ma yaallo laakiin waa xaaladda asbaabtii geeridu ay soo xaadirtay weli se aan la dhiman waa qof dee sakaraadayo geeridii kusoo dhawaatay laakiin weli aan dhiman oo dardaarmayaa loo jeedaa markaa shahaadatu baynikum markhaatiga dhexdiina aada markhaati kacaysaan idaa goortiina aad markhaati kacaysaan xadara uu kusoo xaadira axadakum midkiin almowtu ee asbaabulmowti geerida asbaabteedii markay midkiin kusoo xaadirto markhaati kiciinu xiina alwasiyati dardaaranka xilligiisana uu kusoo xaadiro mowtku waxa markhaati kiciinu yahay ithnaani ay shahaadatu ithnayni laba markhaati kacood weeyi labada oo dawaa cadlin cadaalad u saaxiibo minkum idinka idinka mid a ay min almu'miniina laba nin oo cadaalad leh oo mu'miniintii idinka mid a haddaa tihiin ayaa markhaatiga xambaaraya oo hadhowna furaya aw aakharaani ama laba kale weeyaan aw shahaadatu aakharayni usoo qadar ila intii horey ku xidhantahy aw aakharaani aw shahaadatu aakharayni ama laba kale markhaati kacood weeyaan markhaatigiinu labadaa kale oo min hayrikum aan idinka ahayn ay min hayri millatikum oo macnaha gaalo ah yacnii laba kaloon idinka ahayn oo gaalo ah ayaa markhaati kacayo markhaati kiciinu u ahaaday waase goorma marka labada gaal ay markhaati kacayaan maaha goor walba waa in antum haddii idinku darabtum aad socotaysaan fil ardi alal ardi arlada korkeeda aada ku safartaan oo fa asaabatkum dabeed ay idinku dhacdo idin asiibto musiibatu lmowti ay asbaabu musiibati lmowti musiibada mowdka asbaabteedii dabeed a idin hesho muslimna aada weydaan dardaaranka idinka reeba labadaa gaale idinla socdaa dardaarankii ayaa waxaan ujeedaa markhaatigii xambaaraya oo markhaati kacaya taxbisuunahumaa waxaad ku sifaysaa aakhiraankii labadaa kale oo taxbisuunahumaa aada soo joojinaysaan min bacdi salaati salaada dabadeed ashwaa cahdiyo oo salaada casar bay ku dhacaysaa sida raajixa ah taxbisuunahumaa labadaasoo taxbisuunahumaa aada soo joojinaysaan oo min bacdi salaati salaada dabadeed waa salaada casare aada u soo joojinaysaan ay lilyamiini inay dhaartaan oo fa yuqsimaani dabeed waa dhaaranayaan labadaa la soo joojiyey salaad casar dabadeed bilaahi alla ayay ku dhaaranayaan waa in irtabtum haddii aada shakidaaneh oo jumlada muctaridada ah ee qasamka iyo muqsamu bihiga waxa muqsamu calayhiga loo dheera waxa loo dhaaranayo ama waxa lagu dhaaranayo iyo dhaarta lafteeda jumladaasi way kala dhex gashay in irtabtum oo fa yuqsimaani waa dhaaranayaan bilaahi allay ku dhaaranayaan in irtabtum waa haddii aada shakidaaneh maxay dhaarta ku marayaan laa nashtarii ku iibsan mayna ayay ku dhaaranayaan bihi dhaarta alla aanu ku dhaaranayno thamana qiima ama lacag adduunyo siisan mayso yani ma siisanayno walow kaana ay walow kaana almuqsamu lahu aw ilmashhuudu lahu walow haba ahaada ka loo dhaaranayo ama maragga loo furayaa daa qurbaa dhowaansha midu saaxiibe xataa hadduu xigto yahay yacnii dhaartayada dheef adduunyo dhaafsan mayno ayay dhaar ku marayaan oo wala nagtumu qarin mayno shahaadat allah ilaahay markhaatigiisana qarin mayno innaa anagu idan haddaanu qarinno markhaatiga rabbi la min al aahimiina kuwa dembaabay ayaanu ka mid noqonaynaa fa in cuhira haddaba haddii lagu arko oo lagu ogaado calaa annahumaa in labadan dhaartee gaalada ihi istaxaqaa ay mutaysteen ismaa dembi oo ay ninkii dhintay dardaarankiisii duudsiiyeen oo ay dulmiyeen ama xoolo qarsadeen haddii lagu ogaado inay dembi mutaysteen oo xaqii ninkaa ay waxa weeyaan dardaaranka ka soo qaadeen ay duudsiyeen taa haddii lagu ogaado maxaa la yeelayaa faakharaani waa kan jawaabkii haddii lagu ogaado dembi hee faakharaani laba kale ayaa yaquumaani istaagaya maqaamahumaa labadaa dembiga mutaystay meeshoodii laba kalaa istaagaya labada kale oo min aladiina kuwii ka mid ah istaxaqa u sugmay ama uu waajibay huwa ismigaa ama dembiga kuwaasi ay galeen calayhim ay liajlim iyaga dartood uu u sugmay uu u waajibay ilain kuwan meydka xigtadiisa ah iyagaa kuwaa dacweeyey oo ka dacwooday oo dembigaa ay galeen iyaga dartood bay u galeen oo dee xaqoodii ay ka duutiyeen kuwan warasadan dee meydkaa dhaxalkiisa lahaa markaa laba ayaa istaagaya kuwaa booskooda dambaabee daalimiinta ah ama khaayimiinta ah labada istaagaya oo min aladiina kuwii ka mid ah istaxaqa u sugmay huwa ismigaa iyo dembigay kuwaasi galeen calayhim liajlihim iyaga dartoodu ugu sugmay oo ah xigtadii meydka alwlayaani khabar mubtadiisi maxduuf yahay ka dhig sidii ugu fududayd baynu icraabta marray wejiyo badan baa ku jira humaa labadaasi istaagaya labadaa hore booskoodu alwlayaani ay alaqrabaani waa labadii meydka ugu xigay labada maqaamkii labada hore istaagaya ee dhaarta maraya waa labada meydka ugu xiga oo fa yuqsimaani labadaa meydka u xigaa waxay ku dhaaranayaan bilaahi alle waxay dhaar ugu marayaan la shahaadatunaa dhaartayada ayaa axaqu ka xaqnimo badan min shahaadatihimaa labadaa dhaartooda oo shahaadadana bimacna alyamiin waa loo adeegsadaa sidaa darteed jalaalaynku shahaadatunaa yamiinunaa buu odhanayaa fa shahaadatu axadihim arbacu shahaadaatina suuratu nuur waa ta licaanka marka laga warramayo shahaadada halkaa lagu xusay waa bimacna alyamiin tanna waa bimacna alyamiin marka waxay ku dhaaranayaan labadan xigtada meydku la shahaadatunaa dhaartayadana axaqu ka xaqsan min shahaadatihimaa labadaa hore dhaartay mareen wama ctadaynaa manaanaan xadgudbin innaa annagu idan haddaanu xadgudubno la min aaalimiina kuwa aalimiinta aanu ka mid ahaanay aayaddan haddaynu soo koobno labadan aayadood macnahooda waxay ku saabsan tahay dad socoto ah oo mid ka mida geeridii ay heshay oo dee waxa weeyaan markhaatigii iyo dardaarankii laga xambaarayo sabibnuzuulka markaa waxaa lagu sheegay sida xadiidka bukhaariya ibnu cabaas uu warinayo nin waxaa safray reer beni sahmiya oo muslim ah waxaan u raacay laba ninoo nasraaniye iyagu nasaaro oon muslim ahaynoo tamiima daari iyo cadi ibnu baddaa nin la yidhaha tamiima daarina waktigaa ma soo islaamin markii dambe waa islaamee ninkii reer beni sahmi ayaa ku dhintay halkaa dhexda iyagoo soo maraya shaam bay u safreene meel aan ruux muslimina aan u joogin ayuu ku dhintay geeridii markaa markay kusoo xaadirtay ayaa ninkii dee waxa weeyaan labadii nin uu u dardaarmay oo yidhi war xoolahaygaana reerkaygii u geeya dee dardaarankiina uu soo faray labadii ninee cadiy bnu baddaa iyo tamiimunu daari markay ninkii tarikadii iyo xoole wuxuu waday ay keeneen ee madiine kusoo noqdeen ayaa xoolihii waxa laga dhex waayey weel qaali ahaa oo fido ka samaysnaa dahabna lagu xardhay oo iyagu labadaa ninee nasraaniyiintii intay ka dhex saareen ay iibsadeen oo ay dee khiyaameeyeen dabadeed waa loo yeedhay rasuulku markaa waa dhaariyey oo dhaar ayuu nimankii mariyey iyagiina waxay ku dhaarteen oo ay yidhaahdeen annakaa soo iibsanayoo waxa weeyaan isagu shaqo kuma lahayne weelkan annakaa iska lahayn dabadeed laba nin oo ninkii dhintay xigtadiisa ah ayaa loo yeedhay oo nebigii sala allahu calayh wasalam iyagiina dadka hortoodii uu ku dhaariyey markay dhaartii mareen labadii nin ee nasraaniyiinta ahaa waa lagu yeeshay weelkii waana laga magadhabay tamiimnu daarina markii dambe waa islaamay markaa sababtaas ayaa lagu tilmaamay xadiidkuna uu ku soo arooray in aayaddani ay ku soo degtay aayaadkan ka warramaya shahaadada cinda almowt marka socotada la yahay culimadu markaa waxay isku khilaafeen aayaadkani ma muxkam ba mise waa mansuukha oo culimada qaar waxay yidhaahdeen gaal markhaati ma galo oo ilaahay waxau yihi wa ashhiduu dawey cadlin minkum waxaad markhaati gelisaan laba nin oo cadaalad loo idinka idinka mid a aayaddii kale alle wuxuu ku yidhi miman tardawna min ashuhadaa cidda raalli laga yahayna waa cidda diin iyo cadaalad leh markaa gaal shahaado ma xambaari kara mana furi kare eh waxaa lagu nasakhay aayaadkii kale ee suuratulbaqara aynu ku soo marray ee aayaadka la midka ayaa lagu nasakhayo gaal markhaati ma furi karo aayaadkana waa mansuukha laakiin sida raajixee xooga badan maaha mansuukhe aayaadkani waa muxkam waxaanay culimmadu ku kulmiyeen ilain daliilada iyo nusuusta haddii la kulmin karo in midkood meesha laga saaro waxa ka awleysan in lagu wada dhaqmo la wada kulmiyo kulankuna wuxuu ku imanayaa in la yidhaahdo aayaadkaa hore ee cadliga ka warramaya cumuumkooday baaqi ku yihiin oo asal ahaan cadaalad cid la mooye cid kale markhaati ma xambaarto mana furto aayaddanna waa khaasoo khaasnimadeedaa loogu dhaqmayaa oo cumuumkii waxba ma yeelayso waxaanay aayaddani gaar ku tahay nin socoto oo safar ah oo muslim ah oo geeridii kusoo xaadirtoo sakaraadaya oo dardaarankiiyo xoolihii wax ka reebu u dhiiba u baahan oo gaalo mooye wax kale aan helin waxa u bannaan gaaladaa inuu u dardaarmo oo iyagu maraggiiyo shahaadada ay ka xambaaraan hadhowna ay furaan taasi waa taa haddaba labadii gaal ee maraggiiyo markhaatiga furayey haddii lagu kalsoonaado oo aan looga shakiin inay wax istaba mariyeen looma baahno dhaar dambe iyo casar dabadiitoona in la soo joojiyo haddiise laga shakiyo ilain inirtabtum baa xukumku ku xidhan yahay oo taxbisuunahumaa min bacdi salaati fayuqsimaani billaahi inirtabtum baa xukumkaasi uu ku xidhan yahay haddii laga shakiyo oo lays yidhaa gaaladani waxbay isdaba mariyeen casar dabadii baa la soo joojinayaa dhaarna loo soo joojinayaa casar dabadii maxaa loo doortay waa salaadaha salaada ugu fadliga badanoo xaafiduu cala salawaati wasalaati alwustaa waxaana la yidhi wakhtigaa ay malaa'igtu kulanto cidda dhaar beena marta ee dhaarta beenta ah halkaa ku marta waciid iyo good iyo cuquubo adag ayuu halis looga cabsoonayaa saasaa wakhtigaa fadliga badan loogu beegay yemiinka iyo dhaarta ay marayaan waa la soo joojinayaa oo dhaar baa la marinayaa labadii gaal markaa ay dhaarta mareen haddana had markaa haddii lagu qanco alxamdu lilah halkaa meel loo dhaafi maayo haddii laakiin la ogaado oo qaraa-in iyo amaaraad iyo calaamada ay muuqdaan inay dambaabeen oo dhaartoodu been tahay oo wax isdaba mariyeen waxaa lasoo kicinayaa oo maqaamkoodii la soo joojin laba nin oo xigtadii meydka ugu xigtay ee dhexalkiisa lahayd ah labadaa nin ayaa iyagana dhaar maraya in labadaa hore waxa weeyaan been ay ku dhaarteen xaqoodii ay dhaxalka u lahaayeenna ay ka duudsiyeen iyaga dhaartooduna ay xaq tahay ayay marayaan labadan meydka ugu xigaa mar haddii labadaa meydka u xigaa ay dhaartaa maraan waxaa lagu yeelanayaa labadii nin ee hore wixii ay kuwan dambe ku dhaarteen waa lagu yeelanayaa marka horta khulaasadu waa intaa waana arrin ku saabsan dee marka socotada iyo safarka cidda dardaaranka iyo markhaatigii xambaaraysa gaaladana waxaa loo baneeyey xaaladan waa lidaruura waa daruuro iyo danbaa keento wax kalaan lahayn shuruudaasaa ku xidhan min aladiina istaxaqa calayhim lwlayaanina yacni waa labadii meydka u xigoo alawlayaani waa khayr mubtadiisi maxduuf yahay istaxaqa calayhimna waxaad leedahay istaxaqa damiirka ku asturan ismiga u celi waa sida ugu fudud oo istaxaqa huwa ismiga calaadana bimacna laam ka dhig marka waa kuwa iyaga dartood uu dembigu u sugnaadayoo dee kuwii xaqa lahaayee meydka xigtadiisa ahaa weeyaan ilan kuwaa dembaabay kuwanay duudsiyeenoo dartooduu dembigu u sugmay oo soo dacweeyey yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyow shahaadatu baynikum markhaatiga dhexdiinna aada markhaati kacaysaan idaa wakhtigiina aada markhaati kacaysaan xadaro uu kusoo xaadira axadakum midkiin almowtu geeridu xiina alwasiyati dardaaranka wakhtigiisana mowdka uu kusoo xaadiro xilligaas shahaadada iyo markhaatigiinu ihnaani shahaadatu ithnayni laba markhaatigood weeye labadaasoo dawaa cadlin cadaalad u saaxiiba labadoo minkum idinka idinka mid oo mu'miniin ah aw aakharaani aw shahaadatu aakharayni waa haddii la waayo muslimiine ama waa laba kale markhaatigood labada kale oo min hayrikum aan idinka ahayn oo gaalo ah waase goorma in antum waa haddii aad ahaateen in antum waa haddii aada idinku darabtum aada socotaan oo fil ardi dhulka aad ku safartaan oo fa asaabatkum dabeed ay idin hesho musiibatu lmowti asbaabu musiibati lmowt musiibada mowdka asbaabteeduna ay idin hesho labadaasoo taxbisuunahumaa aada u soo joojinaysaan dhaar min bacdi salaati salaada casar dabadeed fa yuqsimaani dabeed waa dhaaranayaanoo bilaahi allay ku dhaaranayaan waa in irtabtum haddii aada shakidaane oo markan dhaarta loo soo joojinayaaba waa haddii aada shakidaanuune haddii kale loo soo joojin maayee laa nashtari waa fa yuqsimaani bilaahida ku xidho waa wixii lagu dhaaranayay fa yuqsimaani bilaah alla waxay ugu dhaaranayaan in irtabtum haddaad shakidaan laa nashtari ku iibsan mayna ayay ku dhaaranayaan bihi dhaarta alla aanu ku dhaaranayno samana qiimo ama lacag adduunyo siisan mayso yani ma siisanayno walow kaana ay walow kaana almuqsamu lahu aw ilmashhuudu lahu walow haba ahaada ka loo dhaaranayo ama maragga loo furayaa daa qurbaa dhowaansha mid u saaxiibeh walaa naktumu qarin mayna shahaadat allahi markhaatiga alleh ina anagu idan haddaanu qarino la min alaasimiina kuwa dembaabaanu ka mid nahay fain cusira haddii lagu ogaado oo lagu daalacdoo lagu arko oo casarada ogaanshaha iyo aragga ah masdarkeedu waa cusuur casarada turunturada lugta ana waxa weeyaan masdarkeedu waa cisaar markaa tani waa tii cilmiga cusuur markaa fain cusira haddii lagu ogaado calaa anahumaa in labadan gaalee dhaartay istaxaqa ay muteen ismaa dembi oy xaqii ninka dhintay duudsiyeen fa aakharaani laba kale ayaa yaquumaani istaagaya maqaamahumaa booskoodii iyo makaankoodii oo dhaar usoo joogsanaya labadaa kale oo min aladiina kuwii ka mida istaxaqa uu waajibee u sugmay huwa dembigu calayhim ay liajlim iyaga dartooda u sugmay oo xigtadii dembiga xigtadii meydka ahoo waa kuwa dembiga laga galee la duudsiyey ama la dulmiyey alwlayaani humaa labada soo joogsanaya booska labadii hore dhaarta usoo joogsanaya alwlayaani ay alaqrabaani waa labadii meydka u xigay fa yuqsimaani labadaa uxigaa waa dhaaranayaanoo bilaahi allay ku dhaaranayaan maxay ku dhaaranayaan la shahaadatunaa dhaartayadaa axaqu ka xaqnimo badan min shahaadatihimaa labadaa hore dhaartooda wamaa ctadaynaa mana anaan xadgudbin inaa anagu idan haddaanu xadgudubno la min aaalimiina kuwa aalimiintaee dambaabaanu ka mid nahay alika daalika xukumkaas oo yacni xukumkaa in sidaa la sameeyo ah oo haddii nimanka laga shakiyo in dhaar iyo markhaatiyo kale laga daba keeno xukumkaa ah daalika ay dalika alxukmu almadkuur xukumkaa lasoo sheegay ayaa adnaa ugu dhowaansha badan an yaatuu inay ula yimaadaan dadkii bishahaadati markhaatiga calaa wajhiha wejigeeda oo kol hadday ogyihiin in laga daba iman sidaa in la sameeyo ayaa ugu dhow inay dadku marag iyo markhaatiga iska ilaaliyaan oo sidiisa saxda ay ula yimaadaan aw yakhaafuu ama ay ka baqdaan an turadda in la soo celiyo aymaanun dhaaro bacda aymaanihim dhaarahooda dabadeed ama ay ka baqdaan hadday wax isdaba mariyaan in dhaartii inta xigtada meydka loo soo celiyo ay dhaar ka daba maraan dabadeed ay fadeexadoobaan xoolihiina lagu yeesho oo hadday si kale alle uga baqi waayaan inay fadeexad ka baqaan inay fadeexadoobaanoo inta laga daba dhaarto dee xoolihii lagu yeesho aw yakhaafuu ama inay ka baqaan an turadda in la soo celiyo aymaanun dhaaro bacda aymaanihim dhaarahooda dabadeed wattaquu llaha alla ka baqa oo wasmacuu maqla samaaca qabuulin wa ijaaba idinkoo aqbalaya amarka alle oon ka hor imanay wallaahu allana laa yahdii ma hanuuniyo alqowma qolada alfaasiqiina ee daacada rabbi ka baxa wallahu aclam